waa hagaag idaacaddi star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal subax wanaagsan aruriyo suuban kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha qoraan wargeysyada kale ah standard iyo daily nation oo soo xulib idaacadda aad ka dhegeysataan marka laga reebo sabtida iyo xadda dhegeystayaal inta ka hore dhegeystayaasha ah ayaa markaasi fursad siinaa dhegeystayaal sida saakay kusoo kaakacin ku abriisteen maqaalka idaacadda wararka iyo barnaamijyada inta markaasi la gaarin dhegeystayaal bal maxaa kusoo kacday saaka waa siday hadalhayntu maxaa la hadalhayaa maxaa laisla dhexmarayaa waa siday goobaha ganacsiga waxbarashada gaadiidka xaafadaha dariska sidoo kale ma layska warhayaa dadka xanuunsan ma booqateen sidoo kalena dadkaan waxba haysanin oo xitaa waxa waxba shah ee ku karsamaysa dabkooda aysan qiiqaynin ma ka warqabtaan inta xanuunsan ilaahi subxana wa tacaala uga baryana inuu caafimaad taama siiyo inta naxariis inta dhimatana naxariis iyo baan jannaa uga weydiinaynaa inta murugeysanaa murugada iyo kurbada ilaahay baan uga baryaynaa inuu ka fido dhammaantood aan soo qabto wargeeska the daily nation waa wargeeska oo halkan uu qoraya saaka ah azimiyo fresh waxaa iminkan dagaal toos ah ay ku bilaabeen madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto si isku casilo waxaa sidoo kale maqli doontaan dhegeystayaal xisbiga o d m oo sheegeen in direct ama toos ay u siin doonaan xisbiga dadka markaasi aadka ugu dhow madaxa xisbiga o d m raila odinga ticketka ay ku tartami doonaan doorashada sanadka labada kun laba labaatanka mogo ahaa wuxuuma iminkan qayli ka haystaa madaxa sidoo kale uu ka qabsaday imtixaanada fasalka afraad ee k c s e kadib markii qashash imtixaanada ay soo baxeen waxaana uu sheegayaa iminkan in lagu aaneynayo dhanka telefoonada waxaa sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan wargeyska halkan raila odinga wuxuu leeyahay waxaa markaasi la taliyo ka dhiganayaa madaxweyne uhuru kenyatta waxaan ku bilaaba wargeyska saaka dhegeysta halkan wuxuu qorayaa boggiisa lixaad toosan u aadno azimiyo fresh waa xubnaha markaasi ku midoobay isku imaatinka ah xubnaha markaasi ay wada markaasi ay wada hogaaminayaan madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale madax xisbiga o d m raila odinga xulafadooda waxay iminka markaasi diiradda saarayaan sidoo kalena kaga hadlayaan sidii markaasi madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto isku casili lahaa waxayna ku qasbayaan inuu xilka iska casilo inta markaasi doorashada guud ee la gaarin arrinta waxay soo baxday kadib markii dhaliilo fara badan uu u jeeday madaxweynaha dalka uhuru kenyatta madaxweyne ku-xigeenka kadib kulankiisii markaasi ee casrani stadium oo markaasi lagu caleysanamay inuu shaksiga u tartamay xisbiga u d a uhuru kenyatta ayaa markaas ku dhaliilay in waxyaalo fara badan uu gaabad ka gaabiyey sidoo kalena uu ku takrifalay waxyaalo qaar sida markaas lacagaha amaahda deynta faraha badan ee wadanka waa toddoba trilyan taasuu ku sheegay in baaritaan deg deg ah loogu baahanya in loo qaado waxyaalo markaasi ay soo qaadanayaan halkan ka mid ah in dhegeystayaal uusan markaas ku habooneen sidoo kalena ay dhibaato ay u keeni karto wadanka sida taas u keenay in markaas lagula xaajoodo madaxweyne uhuru kenyatta kadib azimiyo laumoja ayaa markaasi imikan u muuqataa in ay weerar ku qaadi doonaan sidoo kalena aysan sheegeen ama sheegeen in aan la ogolaan doonin madaxweyne ku-xigeenka inuu xafiiska markaasu soo joogo haddii uu iska bixinayo uuna sidoo kale adeegsanayo arrimaha wadan dabcan waa arrimaha markaasi dowladda iyo weliba hantida dowladda isagana markaas imika dowladda uu dhaliilayo taasoo ku sheegeen in laga rabay dowladda in uu difaaco dhegeystayaal laakiin taasi wuxuu u muuqatay kala baxdana kala fogaatana lagu kala irdowona sanadkii labada kun sideed iyo tobankii sida wargeyska bogiisa lixasaaka ugu horay faahfaahin halkan waxay markaas leeyihiin sida jeremiya kioni wuxuu leeyahay as a member of the jubilee party waxaa markaas rabnaa inaan u sheegna madaxweyne ku-xigeenka dalka in uu markaas iska arrimihiisa caddeeyo waaya sida markaasi markaasi dabcan laynkiisa ama meeshii wadadii markaasi la rabay inuu kasoo gudbay iminkan uu tallaabsanayo sidoo kalena uu taagan yahay halka reer waxaa loo yaqaano meesha aan markaasi laga soo gudbi karin ama red cross waxaa loo yaqaano wuxuu leeyahy tani way dhammaatay inaaf is inaaf waxaa markaas iminka rabna madaxweyne ku-xigeenka in uu markaasi noqdo active members of what we call dabcan arrinta ay ugu yeerayaan dabcan iska indhitirka dowladda waa sida uu ku tilmaamay wargeyska wargeyska the standard bogiisa lixaad saaka wargeyska sidoo kale halkan wuxuu qorayaa dhegeystayaal raila odinga waxa uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka oo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu ka dhigin doono la tiliya qeybta madaxtooyada waxaana sheegay in markaasuu ka saacidi doono qeybta dhanka dhaqaalaha ismarka dabcan horumarka iyo dhanka waxkabedelka nidaamka dimuqraadiyadda dhegeystayaal sidaa markaasuu ku sheegaya raila odinga waxa uu ku sheegay wakhtiga markaasi ma aha siyaasadda uu ka fariisana laakiin wuxuu noqon doonaa mid markaasi sida imikan asagana oo la shaqeeya dhanka dowladda horumar lagu gaarsiin lahaa inaa markaas asagana la shaqeyn doono uuna aad aan iskaga hor markaas iskaga dhowaan doono geedi socodka isbedelka nidaamka wax looga bedelay wadanka si hiigsi foglu markaasi loo gaarsiiyo ma noqon doono qof markaasi howlo kale ku mashquulsan laakiin qof aada igaga dhowaan doono oo markaasi la taliyaheeda dhanka dhaqaalaha isbedelka sida lagu keeni lahaa ayuu markaasi tilmaamay sheegana in markaasi sidoo kale xiriirka caalamigu aadku ugu fiican yahay madaxweyneha uhuru kenyatta waa sida uu tilmaamaya raila odinga waxaa tani markaasi la weydiya asagoo ku suga wadanka uganda maxay tahay xiriirka iyo waxyaalaha markaasi aadkan iminkan iskugu keydhaweynaya labadiina haddii markaasi xilkiisa uu ka dhammaaday dabcan madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu sheegay nin markaasi jawaabtiisa ayuu ku tilmaamay inuu yahay uhuru nin aan markaasi aan ka maarmi karin sidoo kalena uu noqon doono qof ila taliyo ama la taliyahayga dhanka goonida sharciga dhanka gooniga dhegeysta sharciga ma ahan oo dhanka dhaqaalaha isbedelka nidaamka geedi socodka horumarka iyo weliba dhanka arrimaha dhegeystayaal caalamiga sida uu markaasi raila odinga uu ku sheegay wargeyska sidoo kale halkan waxaa madaxa markaasi haystaa madaxa oo wasiirka wasiirka waxbarashada profesor mogoha kuwaasoo ku sheegay in dhibaatada iminkan ugu weyn ay haysato goobaha waxbarashada ka taagan ay tahay dhanka telefoonada goobaha imtixaanada lagu gelaya ayaa iminkan soo badanaya in telefoonada lagu qabanayo caruurta oo markaas doonayaan in ay qhashaan imtixaanka taasoo horaan ugu cad ay dowladda ku martay weliba wasaaradda waxbarashada in tilaabo xoogan laga qaadoono ardayga isdoomarin iyo qash inuu markaas iskuulka ku faafiyo iyadoo shalay markaas lasoo tobiyo goobo sida turkana iyo sidoo kale mandheera iyo gaarisa in markaas lagu kala sheegay in waxatooyo ah markaas laga soo tobiyey mandheera waxaa lagu sheegay in telefoon markaas arday lagu qabtay taasi keentay in culeys uu halkaasi ka imaado halka sidoo kalena countiga gaarisa ayadana sidoo kale la sheegay in macalin uu ka qaaday sawir warqadihii imtixaanka waxaana ay sheegeen intaasi baaritaano ay ku sameyn doonaan taasina laakiin markii dambena keentay in iskushaandheen lagu kala sameeyey macalimiintii koobihii markaasi ama kuwii u xilsaarnaa guddigii in ay iskushaandheen ku sameeyaan qeybaha markaasi dhibaatada laga soo tabiyey halka sidoo kale turkana iyadana arday fara badan ay saameysay telefoon imtixaan imtixaanka markaasi qash isdabamarin ay markaasi doonayaan caruurta inay imtixaanka ku sameeyaan waxaa iminka looga degayaa intaasi ay ka waantoobaan wuxuuna sheegay dowladda intaasi ay baangaraysay amase mamnuucday in telefoonada iskuullada aan lagu isticmaali karin weliba imtixaanada weliba qaranka in aan xitaa meelahaasi lagaga agdhowaan karin sida wargeyska bogiisa koob iyo tobanaad uu qorayo waxa uu sheegay wasiirka in iminkan ay adkaatay in la xakameyn layahay laakiin sidoo kalena qashka ay sii badanayso oona dhibaato iyo culeys fara badan ay ku keeni karto ardayda taasoo keentay inuu sheegaya in noloshooda ay markaasi khatar ay ku sugan tahay haddii aysan waxba aan laga qabanin arrimaha isdabamarinta ama qashka intaan dhegeysaal mustacab ismaaciil aan ku wareejinin wargeyska the daily nation halkan wuxuu wargeyska qorayaa xisbiga o d m waa raila odinga uu hogaaminayo waxuu halkan saaka boggiisa sideedaad uu qoraya sheegaya in direct la siin doono mise toos loo siin doono dhegeystayaal asxaabta markaasi aada ugu agdhow xulafada la ah raila omolo odinga in tigadhadooda markaasi ay noqon doonin kuwa gorgortona kuwa markaasi reebka markaasi ay ku galaan laakiin waxay noqon doonaan kuwa markaasi toos u qaadan doona xisbiga o d m tigadhadhooda waxaa markaas la sheegaya in dad aada u tiro badan ee asprant ama dad markaas u taagan xilal markaasi kala duwan ay markaasi lacagahooda ku kala bixinayaan sidoo kalena ay iminkan u egtahay mid markaas u xiran kuraasta ay markaas qaadanayaan hadday tahay govana hadday tahay senator hadday tahay woman reb iyo hadday tahay xildhibaan m c a dhammaan in markaasi aan gorgortan sidga markaasi aadka ugu dabka dabcan ku xiran xisbiga o d m sidoo kalena aadka u aagdhow xulafadana la ah raila odinga in markaas tikrada toos ay u qaadan doonaan waxaana markaas la sheegay israreebka keli marka ay kusoo bixi karaan dad shakhsiyaad ah oo aan markaasi xisbiga ku cusub ama markaas isku haystaan ama azimiyo qaybtooda markaasi ka ah raila odinga ayaa markaas horaan sheegay in xisbiga o d m uu ku bixin doono tigiradiisa ee markaasi doorashada sanada labada kun laba labaatanka mid hufan sidoo kalena ee markaasi macquulgalnimada suurtagalnimada ay markaasi kaga shaqeyn doonaan dhegeystayaal sidii dabcan qof waliba uu qeyb sida caadigana ugu wadan karo doorashadiisa iyo ololihiisa siyaasadda dhegeystayaal madaxweyne uhuru kenyatta iyo dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa markaas iminkana faraha iskula jiraan halkan waxaa wargeyska saaka u qorayaa boggiisa sagaalaad waxaa leeyahay madaxweyne ku-xigeenka william ruuto isnoot dabcan waa sida hadalka uu dhigayo hadallada qaar uu markaas i jeedina mid ma aha no dabcan horumarkayga iyo sidoo kale geedi socodka isbedelka xisbiga o d m dhibaato markaas ku keenayo waa siduu hadalka u yiri ama ku yiri madaxweynaha dalka uhuru kenyaata halkaasoo markii hore uu cambaareeyey madaxa xisbiga dabcan madaxa xisbiga u d a madaxweyne uhuru kenyaata iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m kuwaasoo sheegay in markaasi wadanka gadaale ay u riixayaan kuna sheegeen in ay tan iyo markii labada kun sideed iyo tobankii heshiiskii hansheeg wadanka culeysyo fara badan ay soo food saareen waxaana uu sheegay in dabcan wadamada wadanka sidii laga rabay oo hoosudhicii markaas aad ugu sii bad dabcan ugusii dabcan aada ugu sii badatay taasu keena iminkan in dulqaadkeeda uu aada ugu yaraa dadka shacabka ama kenyaanka waa siduu hadalka madaxweyne ku-xigeenka u dhigaaye shalay mar uu ku sugnaa ingara wuxuu sheegayaa in markaasi dabcan culeysyada ah ay markaasi ka bilaabtay waxyaalo aada u tiro badan oo markaasi kenyaanka aysan xamili karin dhanka dhaqaalaha dabcan oola jeedaaye wuxuuna sheegay inay tahay markaas lacagaha deymaha faraha badan iyo culeysyada ah ee dowladda markaasi ku adkaatay inay bixiso wuxuu leeyahay waxaan aas-aasi doonaa dowlad markaas isku dhafa dowlad markaasi ka shaqeyn doonto hanaanka isbedelka iyadoo aan ku gudbin doon marxaladaha dadka maalqabeennada ah ay markaas sida doonaan markaas doonayaan wadanka inay ka yeeshaan qorsho cusub ayaa markaasi naga filanaysaan oo aan ku difaaci doono dabcan boqortooyadeenna waxauna ula jeedaa dadka wadanka egeysta dadka markaasi aan waxba dabaqayada hoose ku jira ama dadka waxba aan haysanin waa siduu hadalka u dhigaya madaxweyne ku-xigeenke waxaana u sheegay inaan dhisi doono isbedel xoogan la heli doono waddan markaasi qof waliba uu ka sinaan doono dhaqaalahana hoos laga soo dhisi doono waa sida ololihiisa iyo halkudhigyadiisa ay markaasi ka mid tahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto waataa dhegeysta musab ayaan ku wareejina wargeyska isagana the daily nation waxaala markaasi u qoray iyo waxyaalaha markaas isagana ay ka kala duwan yihiin dhegeystayaal qeybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siin doona eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan intaanan muscab ku wareejin wargeeska wuxuu leeyahay dabcan gadaal iskagama riixin dabcan colonso dabcan ula jeedaa awoodda halkan markii colonso masioka uu sheegay in wakhtiga iyo waxyaalihii markaasi la rabay in ay kala sixidaan taasi ku adkaatay sidoo kale wakhti ay qaadatay inkastoo markii dambena uu aada u dhaliilay charity ngilo uu ku tilmaamay in markaas ayada wax isdabamarin iyo weliba in ay riixayso dhanka azimiyo lawmoja in markaas ayada ay ka dambeysay sida qaar ay sheegayaan arrimihii markaasi lagu hedeshiiyey ayaa iminka markaasi suurtagelin calonso masioka iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m taasoo markii dambe qaylo ka dhalatay inkastoo isagana markaasi jawaabteeda raayida uu bixiyey laakiin haddana weli ma kala caddo waxaa markaas la sheegayaa go-aankii markaasi lagu heshiiyey dabcan calonso masioka iyo sidoo kale dhammaan calimasaarkii lagu calimasaarayay raila odinga inaysan ahayn in lagu kala sixo heshiisyo balse ay tahay in xisbiyada markaas ay ku taageeraan heshiiska iyo weliba hanaanka wadanka uu ku hogaaminaya sanadka labada kun laba iyo labaatanka sida wargeeska saaka boggiisa uu qoray weliba qaarka markaasi ku difaacayaan xubnaha markaasi ka agdhow raila odinga musaab subax wanaagsan
dhegeystayaasha saaxiibada dhammaan iyaguna subax wanaagsan ee leeyahay sida yuusuf idiin sheegay wargeyska the standard ee soo maqasheen iminka daily nation ayaan soo qabanayaa waxyaabaha ugu xiisaha badan ama ay ugu waaweynay subaxanii wargeyska daabacayo ayaanu eegaynaa dhegeystayaal bogga ugu hore wargeyska waxa uu soo qaadanayaa sawirka madaxa xisbiga o d m raila odinga iyo midka madaxweyne ku-xigeenka william ruto waxaana halkaasi uu isbarbardhi ku sameynayaa ismaamullada dalka gobolada dalka iyo sidoo kale tirada dadka codbixiyaasha halkaasi ku nool goobaha ay labadan nin kale hogaaminayaan ama loo badiyo ama mar walbaba ay tahay meelaha ay codadka ugu badan ka helayaan iyo meelaha loo yaqaano battle ground ama iyadu lugaha la iskula jiro ama qoorta la iskula jiro ee qofba qofka kale oo markaasi uu kula dagaalayo ee aasan cidna lagu tiran karaynin raila odinga waxaa laleeyahay ismaamulada iminka uu gacanta ku hayo isagu dadka ismaamulada markaasi la sheegay inay yihiin meelaha taageeryada ugu badan uu ka helayo codadka codadkooda markii laisku daro waxaa leeyahay waa sideed milyan iyo afar boqol iyo konton kun sideed milyan iyo afar boqol iyo konton kun ayaa markaasi ay yihiin ismaamulada raila odinga uu gacanta ku hayo halka william ruto laleeyahay waa sideed milyan oo keliya ismaamulada uu isagana gacanta ku hayo markii laisku daro william ruto gobolada rift valley weliba mount kenya ayaa ah meelaha ugu badan isagu la leeyahay gacanta ayuu ku hayaa halka raila odinga gobolka galbeedka western gobolka nyanza iyo gobolka xeebta ay yihiin meelaha ama saddexda gobol ee ismaamuladoodu laleeyahay raila odinga tirada ugu badan ee codadka ama halka strongolkiisa ay tahay dhegeystayaal markaa sidaasi u eegno haddana waxaa leeyahay shan milyan lix boqol oo kun ayaa ah codadka ismaamulada markaa si aan la saadaalin karin dhinaca ay aadayaan marka waxaa laleeyahay ciddii codadka ugu badan halkaasi ka hesha ciddii codadka ugu badan ka hesha ismaamuladaasi iminka laleeyahay waa battle ground waa meelaha markaasi lagu xifaaltami doona ayaa aqalka madaxtooyada u hoyanaysa dabcan ismaamulada haddii aanu eegno markaasi he mombasa kuale kilifi taita taveta mandera isiolo kitui machakos makueni tranzoya kakamega vihiga bongoma bosia siaya kisumu homabey iyo migori waa ismaamulada raila odinga uu isagu shafka u garaacanayo william ruto dhankiisa waxaa jira sida wargeyska uu qorayo meru tarakanithi embu nyandarwa nyeri kirinyaga muranga kiambu wasingisho elgeo marakwet nandi baringo laikipia nakuru kericho iyo bomet meelaha laleeyahay isha ayaa lagu hayaa ama waa laisku haysta waa tanariva lamu garissa wajeer marsabit turkana west bocot samburu narok gajiado kisii nyamira iyo caasimada nairobi dhegeystayaal waanu eegi doonaa waxaa ka soo baxa waxaanu kusii soconno wargeyska ee dhegeystayaal ee daily nation bogga lixaad ee wargeyska ee wuxuu ku qorayaa madaxa xisbiga odm raila odinga iminka wuxuu leeyahay haddii aan ku guuleysto xilka madaxweynenimo madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu ii noqonayaa la taliyahayga qaaska ah sida iminka aniga aan oola taliyo sida waxyaabaha markaasi ku cakiran uu ii weydiiyo aniga oo aan gacan oga siiyo ayuu anaguna iiga caawin doonaa ayuu leeyahay shaqooyin badan ayaa madaxweyne uhuru kenyatta u bannaan ayuu yidhi mar haddii aan xilka ku guulaysto waxaa sidoo kale ka mid ah ayuu yidhi inaan u dirno dhankaasi iyo qaaradda africa uu u noqdo ergey gaara sida xilka iminka raila odinga uu ka hayo qaaradda africa sidoo kale shaqooyin aad iyo aad u badan ayaa madaxweyne uhuru kenyatta u bannaan ayuu leeyahay taasi ma ahan micnaheedu in madaxweynaha uu iska jiifanayo gurigiisa ayuu yidhi haddii uu mar xilkiisa uu ka dego dhegaystayaal bogga sideedaad waxaa laleeyahay aqalka sanadka ayaa waxaa iminka ay maalinkii shalay aheed u yeereen barasabka nairobi an kananu taasi oo la doonayo in ay shaaca ka qaado sababta shaqaalaha ismaamulkani nairobi ka shaqeeya ama countida ismaamulka nairobi u shaqeeya looga eriyey ama looga saaray guryihii ay ka deganaayeen caasimada ta nairobi si gaara xaafadaha islii iyo weliba pumwani ayaa la leeyahay dabcan xaafadaha ama guryaha dowladda ayaa loola jeeda arrintaasi ayaana laga wareysanayey waxaa leeyahay shaqaalaha ayaa iyaga oo booliska ay arkayaan laga saaray goobihii ama gurihii ay ku jireen sidoo kale waxaa leeyahay maxamed baadi oo isagu hogaamiya waaxda maamulka qaran u qaabilsan ismaamulka nairobi n m s loo yaqaano sidoo kale waxaa isna loo yeeray mr mutanyambai abaandulaha booliska dalka hillary mutanyambai oo diiday isagu inuu kasoo muuqda halkaasi lacag nus milyan ama shan boqol oo kun oo shilinka dalka ah ayaana leeyahay ganaax iminka la dul dhigay bandulaha booliska dalka dhegeystayaal bogga sagaalaad ee wargeeska waxa uu qorayaa in dowladda ay doonayso in sharci adag oo kale ay kusoo rogto waa howlaha dhankaasi iyo biraha ama soo iibsiga ama dalka in lasoo geliyo biraha waan ogsoonahay kal hore in madaxweyne uhuru kenyatta uu mamnuucay waxaa loo yaqaano scrab metal dhegeystayaal ama ka ganacsiga waxaa leeyahay dadka iyagu howlahaasi ka ganacsada waa inay mar kale dib ama mar cusub ama si cusub ama dib u bilaabaan inay markaasi sameeyaan waxaa loo yaqaano registration ama isdiiwaangeliyaan mar kale ka hor inta aan loo fasixin ganacsiga ayuu leeyahay shalay waa xog iyagu qaabilsanaa ama matalaya dowladda iyo kuwa matalayay kuwa ganacsatada ka ah biraha ayaa laleeyahay waa isku afahmi waayeen hanaanka iyo sidii wax loo markaasi loo qaban lahaa dhegeystayaal arrintaasina waxay sababtay in dowladda mar kale ay ku hanjabto inay dul dhigayso ayaa leeyahay waa sharci aad iyo aad u adag dhegeystayaal xisbiga jubliina waxaa leeyahay waxa uu ku hanjabayaa in iminka uu afhayeenka baarlamaanka dalka justin muturi warqad si toosa ugu qorayo warqadaasi oo uu ku doonayo in kuwa iyaga ka baxay waa xildhibaanada ka baxay xisbiga jubilee ee maalinkii ee sabtida ahayd sidaan filaya ee, dabcan ee, ku- waa maalinkii isniinta had- eh, dabcan ee, ku biiray ee, u d a si toosan halkaasi ugu biiray ee, la doonayo in laga xayuubiyo xilka Ee, ninka loogu magacaabo ee, ama xogeyaha guud xisbiga jubilee u ah waa jeremiah kioni ayaa waxaa la leeyahay waxa uu sheegayaa iminka in afhayeenka uu ka doonayaa in warqadaasi uu ka gudoomo kadibna xilalka ay ku fadhiyaan loo aqoonsado kuwa vacant amaba bannaan oo xildhibaanadaasi xilkooda ay sidaasi ku waayaan maadaama iyagu ay ka guureen xisbigii tigidkiisa lagu soo doortay dhegaystayaal taasi oo haddii ay dhaqangasho ee caqabad ku noqonayso dhanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo kooxdiisa ee dhegaystayaal Ee, waxaan doonayaa in dhegeystayaashaan fursada u siiyo balse qodobka ugu dambeeyaan soo qabanaya imtixaanada qaran ah, haddii aan soo qabto warbixin ku saabsan waxaa laleeyahay maalinkii saddexaad ayay shalay ahayd maanta waa maalinkii afaraad laakiin saddexdii maalin ee hore ee imtixaanka shahaadiga qaran dugsiga sare k c c da ee la sameeyey waxaa lasoo tabiyey kiisas xatooyo kiisas wax isdabamarin kiisas jahwareer ah ee guud ahaan dalka qeybaha kala duwan ee soomaalida ayaa laga soo tabiyey ilaa iyo iminka waxaa laleeyahay toddobaatan arday ah ayaa la xiray ama loo xiray wax isdabamarin iyo sidoo kale dhowr macalimiina meelaha ugu badan ee wax laga soo sheegayo waa turkana iyo weliba dhanka iyo eh, galbeedka turkana haddii aan dhahdo turkana west si gaara waxaa leeyahay iskuulka loo yaqaano green light secondary oo ku yaala xirada kakuma soddon iyo siddeed arday ah ayaa halkaasi maalinkii shalay aheyd la xiray sidoo kale isla maalinkii shalay aheyd shan iyo labaatan kale oo iskuulka loo yaqaano somali banto secondary school oo ku yaala isla kakuma ayaa isna sidoo kale ardaydaasi gacanta lagu dhigay ayaa leeyahay dhegaystayaal sidoo kale ee, wasiirka oo hadlay waxa uu leeyahay ee, magaalada nairobi si gaar ah xaafadda isli iskuullada ku yaala ayaa isha lagu hayaa ee, sida wargeyska uu qorayo waxaana lagu wadaa s- war- wasiirka inuu maanta ee, qaar ka mid a iskuullada ku yaala xaafadda isli uu socdaal ku tago si guud waxaa leeyahay wasiirka wuxuu leeyahay se xitaa maadaama aanu adkeennay ee, waa wadooyinka sidoo kale iskuullada iyo amnigaba weli waxaa jira dad ka shaqaynaya sidii ay markaasi wax isdabamarin ku samayn lahaayeen eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan oo wicitaanada tooska ee dhegeystayaashu naga soo wici karaan si ay noola wadaagaan goobahay subaxani ku sugan yihiin kuwa baristeen iyo jawiga sida uu yahay dhegeysta ugu hore ee qadka ku jira haddii aan fursadda siiyo star f m hallow alo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
waa ku salan walaal macaan subax wanaagsan bashka xaji xaga dheere subax lamida waa kaa qaaday saaxiib
alxamdulilah ilahay nabadan ugu soo kaakiciyey haye marka alxamdulilah aad baa loo fiican yahay dadkii maarata lasoo wada kaakacay marka alxamdulilah meelaha hadda kaga suganahay wax buuqa maan maqal Mm.
marka allaan waxaan leenahay allihii weynaa hal nasiyo roob iyo maarata caafimaad insha allah aad iyo aad baan ii salaamaya aad baa umahadsan saaxiib bashka uu mahadsan yahay dhegeystahaasi qadka ayuu ka baxay egaha star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa cumar kheer joogo maalan madhawa waa kusoo dhaweynaya cumar
alxamdulilah si wacan oo wanaagsanaan waa berisanay Haye.
ilaahay nabadgelyo waana siiyey waxa waaye jawiga aad ayuu u degan yahay kuleyl badan oo zaa'id ah waxa waaye laga cabadaa ilaahay ha naga soo bixi kuleylkaas Mhm.
soonka soo socdana allahna gaarsiiye waxaan salaamayaa saaxiibka yuusuf bakat iyo muscab dhammaan inta istaafim ku xiran waa salaamayaa aad baa umahadsan tahay waxa waaye waxaan leenahay subax wanaagsan oo wacan subax lamid ah cumar uu mahadsan yahay star f m hallow
asalaamu calaykum insaad wacalaykum asalaam waraxma
rashiid ibraahim bumuani ah waa kusoo dhaweynaya rashiid waa fiican walaal nabad baa lagu soo kaakacay qaylo malaha aad baa loo fiican yahay haye
siyaasadan waa maqlahay annagana annaga waxaan daba taaganahay ducaale iyo ruto aad baa umahadsan tahay hayo walaalkeed
star f m hallow
hayo walaalkeed hallow dhegeyste asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam xuseen waa kusoo dhaweynaynaa muscab waa ku salaam si la mid ah
subax subax wanaagsan oo wacan wacan oo wanaagsan inoo waran xagadheeri subaxan
waa fiican xagar dheer nabad meeshaan ka joogo haye
jawigu waa degaya ma garat waa gars
allahna barakeeyey caaladana aad iyo aad baanu kulayl noo hayaa ma garat haa
waan fiicannahay ilaahay iskuulladaana waxaanu soo dhawaynayaa inuu ilaahay guul ku dhammeeyo ma garat waa gartay waa gartay aad baa mahadsan tahay xuseen waxbarashada waa shay muhiime Mm, ilaahay nabad ha noogu soo dabaalo ma garat waa gartay aad baa mahadsan tahay saaxib hagaag xuseen waan ka gudbaynaa asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa isaaq isyeelo nabadan she- nabadan barinay aradan ogaho meeshan abaaraa ka dhacday oo gaaladii oo weli gidigaas jirta nagu soo guurtay rifta faale meeshan habeen gaar qawdaa laisku hay saas uma ogiy nabadan sheegayna waa gartay aad baa mahadsan tahay isaaq Waa- star f m hallow hallow soo dhow saaxib waan dhawaan walaalow magacaaga maxamed faarax haye halkee joogtaa maxamed gaarisa gaarisii subaxan alxamdulilah nabadaan ku barinay haye kuleel maalmaha inooga yah mhm waa la fiican yahay waa gartay alxamdulilah ani hadda waxaan leeyahay hadalkale masii qadiya haa noistan haddana no meeshii u badan yihiin oo duqayd u badan too ala raaco doorashada nato ruuta dagaalkii reina iyo uhuru waa gartay aad baa mahadsantahay saaxib Haye.
star f m hallow
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
عليكم السلام من دير أطنشن waa kusoo dhaweynayaa xaliima
الحمد لله وعلى فيعني بدنا جرا haye
ما شان كبر من نورا لو بري وعلى فيعني هاي mhm
أبارنا إلهي الله قبا والله إلمان أنشا عمها جاجين وأفر سنة وحل صاب براي هرت آدي آذان أبو عمها هاي mhm kuwa dambena waxaa leeyahay hadda gaaleyn kuwaan waxaa leeyahay dadkooda murugay hadda kolley anaga anigaa hadda wallahi gubanyahayn dadkii dhalina way ka baran yihiin aad iyo ana aad laskuma saamo atacaankooda ha qaateen aan dhihi lahay aad baa mahadsan tahay xaliima dhegeystiya ugu dambe fursadda u siina ayuu ahaa suxbinta subax wanaagsan bay mahadsan yihiin dhegeystayaasha la socodka iyo weliba kasoo qayb naqashada xubinta ugu dambe yuusuf kadiyo musaa ismaaciil ee sawda jaradan kugu daadiinaya xubinta wargeysada iyo subax wanaagsan subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal maantiin halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka star gaar ahaan arrimaha qoyska khamiis walba aadahan oo kale ayaad ka dhegeystaan warbaahinta star waa subaxnimo khamiis ah taarikhdu waxay ku beegan tahay toban iyo toddobada bisha saddexaad ee maarso sanadku waa labada kun labaiyo labaatanka barnaamijka waxaa si wada jir idinkugu daadihin doona anigoo ah musaab ismaaciil iyo saaxiibkii yuusuf fakad ee dhammaantiin soo dhowaada ayaan idin leeyahay dhegeystayaal ee aalaba barnaamijka arrimaha qoyska waxaan uga hadalnaa ee waxyaabaha ama arrimaha la xiriira ama quseeya dhankaasi iyo qoyska haddii ahaan lahayaan lamaanaha wada jooga wada nool kuwa isqaba ee sidoo kale ee habdhaqankooda caqa- caqabadaha mar walba ka yimaada iyo sidoo kale halka uu xalka ku jiro iyo sidii markaasi loo toosin lahaa ee loo ciribtiri lahaa waxyaabaha maarata yaryar ee ka dhex jira ee dhibaatooyinka markaasi ku keena iyo qoys burburka iyo kala geynta mar walba keena dhegeystayaal sidoo kale ee dhankaasi iyo barbaarinta ubadka tarbiyadooda ayaanu ku eegnaa barnaamijka arrimaha qoyska dhegeystayaal ee waxaad nagala socotaan oo nooga dhegeysanaysaan mawjadaha kala duwan ee idaacadda sidoo kale waxaad si toosa inooga maqlaysaan ama nooga dhegeysanaysaan barteena internetka dhegeystayaal goob walba aad joogtaan we website-ka ayaad nagala socon karaysa sida caadino ahayd dhegeystayaal ee barnaamijka haddii aanu guda galno ee khamiistii hore dabcan qodob ayaanu ka hadlaynay ama mowduuc aad iyo aad u xiiso badnaa kaasi oo aan doonayno in markaasi aan dhammaystirno oo aan kusii soconno ee xilligaasi oo aad soo maqasheen falanqeyn sidoo kale iyo marti nagala qayb qaadatay barnaamijka ee qodobkan inoo falanqeysay ee aanu ku eegeyno siraha ku qarsoon maskaxda ninka iyo weliba dabeecadaha ka dhasha ee dumarku aanay jecleen ayaanu markaasi ka hadlaynay waa waxyaabaha ku qarsoon mar walba maskaxda ninka ee dabeecadaha ah ee ee naturalka ama waxa natural asaasiga ee maskaxdiisa ku jira dumarkana sidoo kale mar walba ay iska dhaadhiciyaan iyagu ay ka aaminsan yihiin in ninka eh, ragga ah ay maskaxdiisu arrimahaasi qodobadaasi ay ku jiraan ay sidoo kalena aanay jecleen astaamahaasi ama dumarku mar walba aanay jecleen Eh, dhankaas iyo dhegeysiga xamaasada iyo cadafadaan soo eegnay daymada haweenka ayaanu sidoo kale soo eegnay Eh, maanta qodobada aanu eegi doono waxaa ka mid ah eh, dhankaasi iyo in mar walba aad u qaadanin in ninka eh, uu jinsi ka fikiraya mar kasta ha u qaadanin in ninku mar kasta jinsi ka fikirayo amaba qof kale oo jinsiga uu ka fikirayo waxaan ula jeedaa een, adigu ha iska dhaadhicinin mar kasta in ninkaagu uu ka fikirayo ha- n- haas kale ama haweeney kale Een, soomaalidu maalmahan dambe maxay dhahaan dee kolley waa iskanine waa iskanine wax kale kama fikiraye bal intuu kula joogo maxay dhahaan ee wixii aad ka samaysan karta ka samayso kolley tu kale wuu u jeedaayo ileen ma saas ayaa isku waa yuusuf oo maalmahan saas ayaa maarta ee marka uu hore qofka uu soo aqligelayaba waxyaabahaas ayaa loogula talinaya dee waa reerkii aan wanaagsanin ayaan ka hadlaya dabcan kolley waa nine meel kale ayuu dayi doonaaye meel kale ayuu wax ka eegayaay meel kale ayaa u cadde bal intaasi ka farqabsay aa lislahaa laakiinse sidaasi maahan arrintu Een, adigu inaad u qaadato mar kasta in jinsi kale uu ka fikirayo inta badan dumarku waxay ninka ka aaminsan yihiinba inuu yahay noole ay maskaxdiisu mar kasta ka fikirayso xiriir ama xiriiro jinsi iyo dunida haweenka ilaa waxaa is leedahayba marba faaraxan mar kasta niyadiisu marka laga soo tago howlaha uu hayo waxa kale ee ku jiro waa dunida haweenka waa gam- eh, micnaha xijaab kale ayuu ka fikirayaa ama xalimo kale ayuu ka fikirayaa is leedahay Eh, xitaa ragga qaar ayaaba fikirkaasi qaba iyaguna oo waxay isleeyihiin adigu dee adduunkan dhan wax kale laguma keeninba inaa haddii muslim aad tahayna afartii bo- eh, boos ee bananaa aad buuxiso haddii aad maarata kuwa meesha ka tiri kartana ka tirto dib aa usoo bilowdo haddana waxyaaba la mid ah ayaa sidaasi ka dhaadhacsan Eh, waxaa markaasi u haystaan waxa uu ninka asalka horeba gabadha ka doonayo inuu yahay xiriir jinsi in xiriir jinsi uu yahay in markaasi uu ka doonayo intaa waxaa leeyahay eh, dadkana walow aysan maarataye eh, markii la isbarbar dhigo ay isku mid noqonaynin laakiin eh, qaar ayaa jiro sidaasi ku fikiraya oo sidaasi mar kasta aaminsan laakiin cid kastaba ha aaminsanaato markaasi waxaa leeyahay been ka sheegay ama beeniyey amaba gaashaanka u darwaray khubaradu cilmi nafsiga ah ee baaritaanada cilmiga ah ku sameeya waxay leeyihiin eh, waxay leeyihiin sida dumarka oo kale uu ninku u leeyahay shucuur iyo cadifad ku abuuran oo markaasi eh, farta calool dabac sidoo kale naxdin ooyin iyo dareenka bani aadamnimada oo dhan oo markaasi eh, qayb ka ah ma ahan sida hadda aanu soo sheegnay ee ah in mar walba uu maarataye ka fikirayo eh, haweenka kale Eh, dabcan eh, waa suurtagal waa suurtagal oo qofkii eh, haddii isagu ee uu doonayo amaba adigii aad keentay wax meesha looga fikiro habe- qof kale oo habeeney kale waa macquul in ninkii uu ka fikiro laakiin eh, maadaama hadda dumarku ay natural iskaga dhaadhiceen si dabiicigaba ninka waxa uu mar walba ka fikirayo waxa isagu ka dhaadhacsan xitaa xaaskiisa haddii ay la joogto in tu kale uu cindiga ku hayo uu ka fikirayo uu labeeyo saddexiyo afarayo ayaa markaasi waxaa khubaradu ay leeyihiin taasi ma jirto oo iyagu dareenkoodu si la mid ah eh, waxa dumarku ay dareemayaan eh, calool dabacsanaanta sidoo kale naxdinta in dareen bani aadanimo ay dareemaan oo qofkii markaasi ee dhinaca uga jeedin ayaa laga hadlayaa khubaradu ay sidaasi leeyihiin oo fikirkaasi dumarku ay qabaan oo mar walba iska dhaadhiciyaan oo iyagu ay leeyihiin cindiga ninka ama ha yaraado ama ha weyno ha weynaado sidaasi ayaa ku jirta ayaa leeyahay laakiin dee astaamihii adigu lagaaga tegaya haddii aad aad la timaado eh, dabcan eh, waxaa meesha soo gelaysa in odaygii uu meel kale uu indhaha u taago oo wax kale uu raadiyo waa macquul ilaa adiga sida aad ka dhigto ayay noqonaysaa arrintu eh, sida mar hore aan sheegnayba ya haddii aad noqoto dee xaas wanaagsan oo adiga een, wixii ka soo baxaya dhammaantooda halkaasi ayaa lagula joogaa laakiin haddii ay noqoto arrinta in aad waxyaabihii lugna kula jirto reerka lugna banaanka ay jirto dabcan arrintaasi eh, isma keeni doonto sida awgeed waxay khubaradu ku adkaysanayaan in ragga qalad laga fahmay oo aanay ahayn markaasi makhluuq gabadha waxa keliya ay ka doonayaan uu yahay ujeedo jinsi waxaase markaasi yaab laa leeyahay in raggu ay shucuurtaasi qarsadaan oo ay dumarku isaga yeelayaan qalbi adeeg iyo in markasta ay jinsi eh, doonayaan dabcan eh, waa sida hadda aanu soo sheegnay maadaama khubaradu ay arrintaasi beeniyeen oo ay ku leeyihiin ama leeyihiin mar walba eh, raggu maahan dad noocaasa amaba maahan kuwa mar walba fikirkooda ah dumarka kale ama mid labaad ama xijaab labaad saddexaad afraad laakiinse waa wixii markaas si ka agdhow ayay kuleeyihiin khubaradu dabcan sida warbixintu ay sheegayaan warbixinadu ay sheegayaan ee sidoo kale baaritaanadii la sameeyey ay sheegayaan laakiin waxaa leeyahay raggu inta badan waxyaabahaasi way qarsadaan oo ma soo shaaciyaan ma soo shaacbixaan banaanka uma soo saaraan oo inta badanna iyagu eh, sida dumarka oo kale ma ahan waanu ogsoonnahay eh, in dumarka wax walba ay kula wadaagayso eh, haddii maanta ay faraxsan tahay qofka dumarka eh, ama inay dee faraxsan tahay dabcan farxaddeeda waa dareemaysaa haddii markaasi ay tahay qof iyadu aan faraxsanayn oo ka muuqato murugo iyo stress iyo maaragtay waxyaaba la mida ka muuqato si kooban oo dhib yar ayaad u fahmaysaa si la mid ah laakiin ninka ragga markaad eegtid ee, isagu waxaa leeyahay waxyaabahaasi waa wax mar walba uu qarin karo xitaa haddii ee, uu ahaa nin faraxsan waxaa isagu iska dhigi karaa amaba uu adkaysan karaa farxaddii in uu meesha usoo saarin dibadda sidoo kale haddii uu ahaa maanta nin dibadda waxa ugu soo dhacay ama gurigu ay ka maqnaa saabka ayuu baxay xataa haddii waxa uu ka soo dhacay waxaa macquula maqrabkii markuu ku imaado galabtii markuu ku imaado in aad ka dareemi wayso isaguna uu markaasi jeclaysan ama uu doonayn inuu kula wadaago habay waa dabcan waxaan leeyahay dabeecad ragga u gaara oo aad ka fahmi karaynin mar walbana aa markaasi suurtagal ay tahay in isaga afkiisa wixii aad ka garanaysa ama uu kaaga sheega mooyaane in maarata sida dumarka oo kale wejigooda aad ka dheehan karin ee ayaa leeyahay oo haddii u jeedsado mar walba uu qarin karo wax kasta oo halkaasi isaga ku yimaada dabcan waa qodob aan doonayno in markaasi aanu gorfeeno oo dul istaagno ee in mar walba aan loo qaadanin in ninku uu jinsi kale ka fikirayo taasi oo laleeyahay dumarka intooda badan waa ay iska dhaadhicinayaan maskaxdoodana way ku jirtaa dabcan waa in ninkan markii ugu hore ku yimaadaba adigu aad iska dhaadhicinayso dee waa lagula leeyahay islaan moogtaa maalmahan waa lagula leeyahay keligaa maleed marka arrimahaasi ayaa mar- ee, dhegeystayaal ku eegeynaha barnaamijka waa siraha markaasi ku qarsoonaya leeyahay maskaxda ee ninka sidoo kale dabeecadihiisa aan laga ee, ka dhasha la fi- la- laga fi- ee, filanaynin sidoo kale lagu arkaynin laakiin dumarku mar walba iyagu iska dhaadhicinayaan sidoo kalena aysan ee, jeclaysanin ayaa ka koob ah dhegeystayaal ee, yuusuf ayaanu sidoo kale ee, microfonka ku wareejin doonaa dhegeystayaal ee, si uu noogu soo qabto ee, qadar adeega markaasi qeybta ka ah barnaamijka iyo sidoo kale ee, qeybaha kale ee miiska inoo saaran ama qodobada kale waanu eegi doonaa Ee, laakiin marka hore ee, waa in aa, mar- sidaan idiin sheegnay ee, dhegeystayaasha iminka dhegta idinku haya ee, kuwaan ugu haya ee, si gaara dumarka ayaanu markaasi ee, ugu hadlaynaa ama ku eegaynaaba waa in mar walba ee, is- fikirkaasi iska dhaadhicintaasi ah in ninka markasta jinsi kale ka fikirayo ee, xaliimo kale ka fikirayo ee, adiguba haddii aad meesha joogto xitaa ee, aad noqon doonto qof markaasi laga tega qof markaasi laga sii joodsada qof markaasi laga warees- laga wareegsada ama laga wadeecdo taasi sidaan sheegnay ee khubaradu cilmi baarista arrimahani ku shaqale ay leeyihiin waa mid loo fahmay si khalada ama arrin markaasi ee, been abuur ah ay leeyihiin oo waxaa moodaa ragga dhankoodu inay mareen arrintaasi ma garanaya laakiin ee, baaritaankaasi in ee, yuusuf ama heblow yuusuf ah inuu sameeyey ama saaxiib yuusuf fakad oo kale ama nin ah inuu sameeyey laakiin ee, dabcan xagga iyo dhanka dumarka ayay markaasi ee, eedda u jeedinaysaa dhanka ragga ayayna markaasi u jaanjeertaa
waa tahay muscabaad baad mahadsantahay intaanan soo qabanin mid kamid adeega qeybta barnaamijka ah muscabo markii laga hadlayo dumarka la leeyahay waxyaalaha qaar ee markaasi aadka uga fikireen markay reerarkooda ama reerarkooda dhaqanaya mise guryaheeda joogaan dabcan mid had soo bilaabatay mid mid jirta ah, horeen soo jirta ayay ahayd dabcan weliba iminkan aad ugu sii badanayso dunidan ee, du- du- soomaalida oo keliya ma ahan ilaan dumar weliba laga hadlayaa Ee, dabcan xitaa kuwa markaas aan muslimka ahayn xitaa waxay kaga shakis qabaan raggooda in meel kale ay soo maraan mise in haasas kale ay la soo haabsaabeen mise la soo sheekaystay waxyaalahaas ay ka- iyo dabcan maankooda maskaxdooda in- inta badan ay ku jiraan aan usoo laabano soomaalida waxyaalaha marka qaar ay ka fikirayaan markii ay imaato arrimahan oo kale mise markay imaato guurko ar- dabcan niyadooda ama waxa ku jiro markay gurigooda ay joogaan gabadha ayadoo markaas laga yaabo xitaa ayadoo jikada ku jirto mise ayadoo howlahooda guriga qabsanaysa wax waliba ku mashquulsan ayaa laga yaaba hadda inay ka- inay ka baltamayso mise ku fikirayso ninkeeda muxuu kale uula iminkan ku mashquulsan yahay muxuu qabanayaa telefoonkiisa maxaa ku jira muxuu sameynayaa waxyaalahaas ayay mar- mar waliba kurba isku gelinaysaa taasoo markaas laga leeyahay waxyaalaha qaar oo xanuunada u keena waxyaalaha qaar oo markaas qofka uu kalsooni xitaa u- dumarka ay ku siin karin raggooda ay ka mid ah laakiin haddii bo- ee, markaas kalsoonida ay boqolkiiba toddobaatan ay siiyaan laakiin halkan fiir waxaa leeyahay boqolkiiba konton ma ahan haddii boqolkiiba toddobaatan ay siiyaan kalsoonida oo waxyaalaha qaar ay niyada ka saaraan kana saaraan waxay markaas noqonaysaa in kalsooni buuxda ninkii uu heli doono ama uu heli karo laakiin haddii mar walba ay indhataag ay bilowdo gabadha mise qof ay m- ay ninkeeda soo galo guriga fiiritaan ku bilowdo mise waxyaala qaar ay iska dhaadhiciso ay leedahay ma weydisaa ma weydiinaa ma weydisaa inta ku maqnaa ma weydisaa waxyaala qaar ay isweydiinaysaa taasi waxaa laleeyahay waxyaalaha markaasi qaar ee k- nolosheeda dhibaato u keenays- ee u keeni karta ay ka mid tahay laakiin halka sidoo kale laga hadlay hablaha qaar oo dan aan iskaga dhigin raggooda ayaa ayagana markaasi mas-uuliyadda kheyrkooda dabcan ay ka mid tahay waxa uu dabcan ninkeeda uusan xiise ugu qabi karin haddii gabadha aysan weydanin ama ninkeeda halkuu ka imaaday halkuu ku mashquulsanaa maxaa soo kordhay maxaa isbedelay dabcan haddaysan weydanin wuxuu ninkaa markaas isagana ka go-aansanaya mise qaadanaya leeyahay in ay gabadhaasi dani aysan kaga lahayn mise ay ka mashquulsanin isla sidoo kale gabdhaha kuma xu- eh, arrinta kuma koobno waxaa leeyahay sidoo kale ragga eh, nafsiis eh, nafsidiisa markay gabadha buuq fara badan ay la imaato ama waxyaala qaar ay markaas ay- eh, guriga reerka ay kusoo la soo daristo waxaa isagana markaas iminkan uu raadinayo ama waqtiga uu raadinayo waxay tahay siduu gabadhan uu ku boosi lahaa ama booska ama uu ku boosi lahaa gabadha mise uu ku- ar- arrimaha iyo waxyaalaha ay soo kicinayso ama hadallada qaar ay soo jeedinayso siduu ku moosi lahaa gabadha ama yacni afkeeda u xiri lahaa taasi laakiin heer ayay maxergeeraysa gabadha markaas aysan dulqaadan karin heer markaas dulqaadkeeda uu aad u yaraan karo oo sidoo kale fud- aysan fudaysan karin waxa ay markaas in badan ay qarsanaysay laakiin waa laisweydiinayaa waqtiga gabadha waqtigee waay gabadha waqtiga ay sheegan karto xaaladda markay ku adkaato ama sidoo kale marka ay shekiso marka maskaxdeeda ay ay ku taagan tahay markii ay kaga hadlayso mustaqbalka niyadeed mustaqbalka markaas qofka ayada guriga ama nolosha ay la- ay wada joogaan maxaa kusoo kordhaya maxaa maskaxdeeda mar waliba u ballaarinaysa mise u weyneynaysaa maxay u iskugu mashquulinaysaa nin markaasi ama ninka ayada guriga ay wada joogaan sidoo kale kuma ogo nin reer kale uu leeyahay Ma- lagama hadlayo nin markaasi laba reer saddex reer leh ma laga- ma laga hadlayo laakiin waxaa laga hadlayaa ninka halka qoyska guriga u joogto gabadhaasaa laga hadlaya ayadoo keliya is og in ay reerkeeda guriga markaas ay dhaqanayso leedahay haddana waxay markaasi leedahay talow maxaa iga dambeeya maxaa liiga daba keeni doonaa yaa iga daba imaan doonaa muxuu la la soo kuusan yahay muxuu soo wadaa qofkan maxaa ka qaldan talow qo- sida hadda muscab uu sheegaya waa in markaas gabdha qaar ay leeyihiin ninkan dumar buu keeni doonaa kolbee hadda ka faraqabso taasi qofka intuu niyadiisa ku jirto asagana horumar markaasi kama gaarayo reerkaasina ma noqonayo reer markaasi eh, eh, baraaro gaara mise reer markaasi barwaaqo gaari kara ma ahan laakiin gabadha haddii qaar waxaa jira muscabow leedahay ninkan eh, dabcan uma dhalaayo ama reer uma yeelanayo ilen waxaa laga yaabaa reer kale inuu yeesho maxaa saddex sano oo kale aan tijaaminayaa oo dabcan waa mid hadda oo kala socoto ee iminkan aada u socoto ilan uu leeyahay dunidan way casriyooday maxaa casri casri ah maxaa noqonaysaa ee maxaa keenaya waxay leedahay gabadha iminkan aniga caruur inaan dhalo ma rabo saddex sano soo socoto caruur inaan dhalo ma rabo maxaa dhacay ninkan inaan iska fahmaan rabaa ninkan aan la joogo inaan la dulqaataan rabaa ninkan aan guursaday inaan fahmi karaan isku dayi karaa haddii markaas u noqdo nin markaas macquul gal ah nin markaas wax garad ah nin faham badan waxaa markaas inin dulqaad badan waxaa markaas noqonaysa in nolosheeda aan sii wadan karo sidoo kalena caadi aan usii noqon karo dabcan waa heer iminkan la maraya qof waliba gabar mar- ee marayso heerka waxaa gaarsiinayaa in talow qofkan aminkan a- hadduu ku guursado wax kale muu la imaan karaa laba sano saddex sano kadib taasi adiga ma ogaan kartid xitaa waxaa laga yaabaa ah, haddii shan afar ama aad dhasho in xitaa uu la imaan karo ama laga yaabaa saddexda sana adiga cirbadda aad isku durtay oo dabcan in aad dhalaynin laga yaabaa eh, in ay noqotoba in markaad eh, heshiiskii waxyaalaha si fiican uu kugu dulqaato kugu samro markaad dhashay inuu mid kale kaa daba keeno maxaa marka ku diidaysaa dabcan qofka ma fahmi kartid laakiin waxaa kaaga qurux badan kaaga- lagaaga doonayaa qofka inaa marka hore maskaxaanka horena lagu soo sheegay horena waa u sheegay dumarka in qofka ninka maskaxda ay ka akhristaan ilan labada qof markay guriga wada joogaan way isfahmi karaan wayna isku dulqaadan karaan wax walba way samaysan karaan markay labada qof ishor fadhiyaan muscab iskuma ah markay telefoonka ka wada hadli jireen mise markay haasabaa telefoonka ku wada sheekaysan jireen way kala yihiin laakiin hadda way is horfadhiyaan way sheekaysanayaan gabadha way akhrisan kartaa habka iyo weliba waxyaalaha qaar ay ayada ka baratay intay la joogto labada bilood saddexda bilood sanadka labada sana intay la joogto wax unbay ka kors- ka korsanaysaa wax unbay ka qaadanaysaa wax unbay ka fahmaysaa gabadhaas aa laga doonaya marka inay maskaxdeeda ninka ay tuujiso xitaa laga doonayo inay si sarbeeb hadallada qaar ay sarbeebaan ay markaas ay dhinaca kaga geliso asaga uusan filinaynin markay sheekaysanayaan markay wada kaftamayaan xitaa wal- waxaa leeyahay dumarka iyo ninka markay labada qof ay wada joogaan guriga markay wa- ay ay kaftamayaan maalinta ay farax ay faraxsan yihiin waxaa laga doonaya dumarka in ninka se- ee arrin sarbaab ah ay weydiiso si maalintaasi oo asagana markaas u noqdo inuu ku raaligeliyo ama farxadaasi oo markaas ay wada qaadanayaan hadallo qaar ay ga soo baxaan waa midda marka lagu leeyahay gabadha waa in arrimahaas ay ka faaidaysato marka waa lagu doonaya waa laga doonaya labada qof ilaan w- dabcan ma wada faraxsanaan karaan eh, maalin u- isbuuciba waxaa laga yaabaa a- afar maalmood inay gal- ninka naagka ah, labada qof ay wada joogaan inay wada faraxsanaadaan mise ay wada qoslaan wada ciyaaraan waxaas oo kale inay ka dhex dhacdo saddex maalin laga yaabaa inay markaasi eh, gabadha muudkeeda amase gabadha eh, inay f- qof noqonin qof aada u faraxsan inaysan noqonin mise ninka laga yaabaa in shaqo intay ka badato ma- ma- dabcan madax xanuun fara badan inay ku imaato waxyaala qaar laga yaabaa in ninka xitaa ee marar qaar ay kusoo dariso inkastoo la leeyahay shaqada banaanka aad samaynayso iyo wax banaanka jiro iyo waxa guriga inay markaasi hal aysan noqonin wixii banaanka kaaga haysto banaanka kaaga haystaa laakiin inaad marraba guriga keento ma lagaa doonayo dabcan gabadhaas ma rabto dabcan ma la rabo inaad culeys aad dul saarto waa midda markaasi lagaaga digayo ama gabadha markaasi eh, looga digayo in culeys uusan dul saarin ninka muscab markii lagu leeyahay ninkan asaga muxuu kaga damacsan yahay qofkan markii arrimahaasoo dhan ay dabcan ay dareemayso Een, maxay iskugu taxaluujinaysaa maxay ah, culeys culeyska faraha badan iskugu saaraysa qof walbu isweydiina maxaa culeyskan ay gabadha u saaraysaa ninka ama ayada isku saaraysaa ninka ma saarayso ayada is saaraysaa ah, caafimaad ahaanna uma fiicno gabadha inta ku mashquulsan tahay waxaa laga yaabaa in xitaa cuntada ay ka degi weyso in xitaa markaas appetite-ku gabadha ka dhumaa mise cunada u furman weyso waxaa laga yaabaa in xitaa een, ah, caruurta xitaa ay qaadi weyso waxaa la- hadda ka hore eh, dhakhtar baa sheegay in eh, hamonska caroosha ku jiro in gabdhaha ba- ba- eh, u- eh, u nugul yihiin inay ka dhintaan dhammaan hamonska qaar waa waxaana keenaa welwelka faraha badan eh, firka fikirka faraha badan eh, waxyaalaha gabadha ay kusoo noqonoqonaya maanta maskax laakiin haddaa ka noqoto free stress ama qofkii stress la-aan uu iska socdo waxaa laga qofkaas inay eh, xu- eh, waxyaalaha markaas calooshiisa hamonska la sheegaya inay kusii bato sidoo kalena eh, caruur fara badan ay gabadha dhasho laakiin haddii welwel fara badan iyo kurbo fara badan stress fara badan iyo wax aan loo joog wax aan gaari karin wax aan soo socda aan kala garan karin haddaa isku beerto waxaa laga yaabaa waxay leeyihin markaas caloosha ama meesha u- u- aan ku jireen laga raba ca- magalaankii in markaas ca- dhibaato ku imaato waaba waxyaala qaar xitaa caafimaadka sheegayaan laakiin gabadha ayada waxa uma aragto laakiin waxay ka cari keliya ka didaysaa laga ay ka didayaan ama ay ka cararayaan keliya waxa weeyaan muscabow in ay nin kaasi ay wada joogaan in naag kale oo la imaado in naag kale xeradaas ay ka soo gasho amase gabar kale ay imaato waa mid ay ka cararayaan marka cid ogolaanaysa ma lahan gabdhaha iminkan jiraan cid markaas eh, sh- eh, gabar ama ogolaan karta ma lahan gabar kale in la guursado waxyaalaha sida ayaga aaminsan yihiin Way- laakiin waqtigeeda imaanaysa way ogolaan Waq- karaan.
way ogolaan karaan laakiin waqtigeeda ayay imaanaysaa laakiin haddaa isu kurbaysa ka waran adigoo wixii ninka adiga taada masquulka eh, masruufkaada iyo howlahaada ku mashquulsan yahay uu kari la-aya laakiin ka waran haddii maskaxda wax kale ninka ama naag kala guursadaa ninka ama wax kala guursada ama gabar kala guursada ama reer kala keenaa ama waxaa haddaa isku mashquulsan meesha aad ku warwareegto dabcan halkaas unbaa ku warwareegan laakiin kama kif- kama fikiraysid maxaan aniga qabsan karaa maxaan soo kordhin karaa maxaan buraaqa ku gaari karaa maxaan nolosha ka bedeli karaa maxaan isbedel keeni karaa see nolosha dhibaatada waxyaalahan aan kaga bixi karnaa dabcan xitaa adiga ma soo kordhin karti miya markaa leedahay gabar kalaa ku maanta ku ag wareysanaya maxaa maanta waa soo daahday maxaa ka imaatay maxaa jira telefona ku mashquulsan tahay waxaasoo dhan waxaa lagu leeyahay afaarahaasi adiga faraha ka danahaada ka raaco ninkaada wixii markaas mas-uuliyadda kaa saarnaa iyo wixii reereen wixii farxad aad kaga gelin karto wixii aad kusoo jeedin karto keliya sameyso haddii aad soo jeedisto waxaa le labada qof qof qof kale wuxuu ku dhaqo unba reerkana ku dhaqi kara ama waxaa ka barata ninkaada unba adigana ku dhaqaysa haddii ninka wanaagaada aad dabcan adig ka baratay iyo soo jeedasho iyo weliba ixtiraam iyo qadarin iyo weliba dhowla cadeyn kaftan sheekinta ka baratay wixii adiga aa bartay uu haddana kugu dhaqi marka waxaa laga doonaya gabdhaha in ayaga markaas isxilqaamaan ayna is soo saaraan ninkana ay baraan waxay ayaga markaas ay ku dhaqi karaan mise kusoo jeedan karaan in inta ka fikiri lahaayeen wax aan soo dhaweyn wax aan soo soconin wax aan markaas maskaxdooda ay wax culeys ka- ay kaga dhigayaan taasina waa looga digayaa ma loo baahno adiga waxaa lagu leeyahay wixii aad qaban karto marka hore meesha dhigo halkaasi adiga ajendahada ku- al- yaa lagu noqo hadda ka hore la yiri muscabo qofka asaga gool yuu le- yuu le- yuu- yuu le- yuu yeelanin laakiin ha lahaado system instead wax la dhihi qofka wuxuu asaga markaas kusii joogi karo kusii noqon karo laakiin gool haddaa yeelato mase wixii aad maanta waan gaaray hadaf haddaa yeelato hadafkii eh, maalintaasoo keliya waxaa dhihi waan gaaray laakiin waxaa lagaaga doonaya wixii inuu qofku sii socdo sii wada si uuna joogto sii ah.
wado Mm.
laakiin hadafka haddaa gaartay waxaa laga qofka inuu iska fariistaa fariisasho ma ahan ilaa halka marar qaar waxaa laga yaaba gabdhihii inay markaas goolkooda keliya ama higsigooda keliya inuu yahay masacbow nin kale inaan maya inaan guursado marka hore waan guursaday haddana laakiin kuma fikirayaan maxaa kordhi karaa maxaa sii ballaarin karaa maxaan sii kobcin karaa maxaa reer ku buraaqo waxaa kuma sii fikirayaan laakiin waxay haddana kusoo noqonayaan wadadii marka hore ayadoo gabar ahayd ee joogtay sida marka in ay ahayd hadhow naa kale ma ila guursan kartid sharci baa naga yaallaa saas waaye ma doonayo walaalow hadda haddaa ilugoon hadda isha waxaasi waxa hadda la joogo wakhti waxaa ma aha hadda reerkaada qabso ninkaada bar gacanta ku dhig adigana noqo marwe markaasi tusaale u noqon karto bar si hadhow adigana wixii aa bartay uu kugu dhaqo waa arrin kooban waa arrin iska basiid ah qof walibana uu qaban kara gabar walba ay samayn karto laakiin ka waran haddii warwareegaas iyo sheekadaas ay samayso maanta halkaa lagu awareegto muscab intay ka imaatay maxaa samaynaysaa haye kuma bogin bas sheekadan bay taagan kuma bogin war maxaad iiga bogin kaalbal farbaa kugu laaban far baa maxaa fartaa sheegaysa shaqaan ka imaaday maxaa jira xitaa waagii tale markii aad isku cusanayd waxaa laga yaabaa inay dhihi jirtay muscab shaqo u ka laaya salaadii bal telefoonka dab aan usii geliyo aha hadda wuxuu isbedele xalee telefoonkiisa wax shaqayga geliyo telefonkaada maanta dhan muxuu u dameeyaa waa sheekada miya maanta maxaad gudaha ka dhex sabaynaysa telefoonka taasi waa ma- waa bo- waa waa mawduuc kale mawduuc muscabo laakiin hadda hadafka markaas laga rabo labada qof in gabadha maskaxdeeda ay bilaariso sidoo kalena aysan noqonin gabar arrimo markaas macquulgal ahayn ay ku dhex wareegata saa inay ugu dhex wareegta ma ahan laakiin waa inay markaas gabadha hadaf yeelkeeda inay yeelato mid hadda ay taagan tahay bal inaa ka- ay kasii sararaysiiso oo inay socoto noqoto mid maskaxdeeda aada ugu furan laakiin maskaxda ha ku reebin xanuun ha u keenin wuu ila guursan doonaa jinsi kale gabar kale muu keeni doonaa yuu keeni doonaa yuu keeni doonaa waxaas hadda waqtigeeda mala joogo mascabo hagaag yuusuf simple ayuu yidhi simple waa basiid waxa way iska fudud yihiin ayuu leeyahay aad buu mahadsan yahay
waa taa dhegeystayaal aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta ah war farxad leh war farxad leh war farxad leh haddaa mad- maqasho waxaa dabcan loola jeedaa asxaabta markaasi qad- qadadka telefoonada ku mashquulsan asxaabta markaasi ahlu facebook ahlu markaasi instagram dadka markaasi eh, youtube-ka ku mashquulsan ayaa lala si toos ah loola hadlaya dhegeystayaal wicitaanada asxaabtaasi ayaa lala hadlaya ayaa teleamiinka ku keentay adeega xawliga dheer eetel haatan waxay sii xojisay adeega foji oo aad ka helayso ismaamalada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinaya adeegan dhegeysta waa mid fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qeybta youtube-ka facebook instagram-ka telegram-ka whatsapp-ka ma ah mid markaasi kaa go-aya mise ka istaagaya dhegeystayaal haddaad wa- wax soo dajisanayso sidoo kale kuma dhibayo waayo maba aha mid culays ah dhegeysta maanta ku biir qadka telefoonka casriga eetel teglaanta kugu dhaweey eetel sona qabso eetel lafta foji xasuusnow waxaa markaas lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaanka airtel internetka airtel foji wuxuu kaa caawinaya inaad markaasi ka daawad waxyaalo aad u tiro badan waxyaalo markaas in badan aad hamuun ugu qabtay waxyaalo markaas in badan cil aad ugu qabtay si markaas aad uga cilbaaxdo laakiin iminka waxaa kuu fududaysay shirkadda isgaarsiinta airtel si markaasi aad dhibaatadii waxyaalihii markaasi aad qabtay aad uga baxdo sidoo kalena aad lugta kor u taagta saaxib si markaasi waxaalihii aada macsaneed waxyaalihii aad rabtay aad toos ogala socoto qaybta markaasi youtube-ka instagram-ka ele- telegram-ka facebook-ka whatsapp-ka waxaasoo dhan dhegeystayaal waana qabdka xawaarihiisu aad ku sareeya ee internet-ka ee airtel four g dhegeystayaal maanta waad haysataa fursadan markaasi haska baldaraynin iminka soo qabso telefoonka dhegeystayaal smartphone-ka sidoo kalena ku shuba eh, eh, kaarka Airtel- lafta Airtel- waa lafta airtel soo qabso dukaanka kugu dhow teg kadibna isdiiwaangeli adiga asxaabtaada ehladaada qaraabadaada halkaasi kala jahanqaad dunida way casirooda dhigaysa dib ha iskugu dhigeen ha ismartiyeen ha ismartiyeene marti ha iska dhigin oo qof markaas marti ah marti iminkan dunida kuma tihi saaxib sida inaad markaasi ka daawato waxyaalo markaasi aad in badan jecleed sidoo kalena gabdhaha way ka baran karaan qaybta cunno karista qaybta shaha sida la iskugu dardaro caanaha heelka sanjawiilka waxaasoo dhan iyo qorofaha majaaniga ama caleynta waxaa u taqaana dhegeystayaal waxaasoo dhanna meel laga tegay ma lahan iminka wax ka baro intay fursad aad haysato goor waa goor tani iminkan waad tahay waad haysataa fursadan waad haysataa saaxib dhegeyste goormaa si wanaagsan aad oga faaideysanaysa adeega four g airtel ee ah iminkan markaas lagu sheegayo waa markaad leedahay telefoon casri ah dhegeyste bal horta markaad fiiriso bal qeybta facebooka ama whatsappka muscab gal ama sidoo kale gal facebooka muscab arag telefoonka halka u saaran gacanta ku sito sawirkiisa waa telefoon markaasi cajiib ah waa telefoon markaasi la- qof waliba uu qabsan karo masu dooni karo dunidana uu kala socon karo in yar in yar maanta waad haysataa saaxib kadibna qadka xawaariiska uu aada ku dheereeya laftiisa soo gasho ee airtel kala soco dunida nacasiriyada dhegeysal oo halkaasi martiha ku noqonin oo ha dhihin maxaa dhacay maxaa la sheegay muxuu ahaa intuu ka dhacay waxaas ka daa iyo saaxiibay qofaan shukaansanaya abay sawir maad isi sawir maad iga qad telefoonkaada maxaa kaadi aw tooshaley wadataa niicle uu iga dhacay bitrigaa saan ka axay sidan xirigan waaye xaafadaasa xirig u doonta maanta oo shilihii waan soo waayay qof waliba telefoon buu wataa smartphone ah waxaasoo dhan waa laga tegey waxaan ku leeyahay telefoonka soo qabso oo adiga markaasi xor ugu yeelo telefoonkaada sidaa rabtaan telefoona is- iskaga qaado sawirro iyo waxaa doontaba xitaa video call haddaa qof in badan aad markaasi wada sheekeysanayseen wada hasaawayseen kuwaasoo kale ma ahaan xitaa hooyada markaasi cunugeeda haysato oo umusha ah guriga joogto aabihiina ka maqan oo markaasi nairobi meelaha shaqo usoo aaday wac ka soo qabo ibraahimow waa kaasi wiilkii yaraan aan dhalay bal na wada arag na wada eeg markay kuleeda gabadha de adiguna inaa fahantaa bal markaasi gabadha iyo wiilka soo booqo waa tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib ayaan dhegeystayaal mahadsanidin dhammaantiin meel baa naga dhegeysanaysaan muscab bal qodobka kale haddaad soo qabato
hagaag eh, yuusuf uu mahadsan yahay Eh, haddii aan barnaamijka kusii socno dhegeystayaal dabcan eh, arrimaha qoyska alaaba eh, barnaamij aad iyo aad u xiiso badan waxyaabaha quseeya lamaanayaasha dadka wada jooga eh, markaasi qoysaska wada dhistay wada nool ayaanu ka hadalnaa balse kama hadalno kuwa hasaawaha iyo shukaansiga ku jira Eh, maantana qodobkaan dowladda ku saarayno qodobkii hore ee khamiistii aanu soo dhaafnay ayaanu kusii siqaynaa ama kusii soconnaaye siraha ku qarsoon maskaxda ninka iyo dabeecadaha markaasi ka dhasha dumarka aanay jecleen iyaguna mar walba niyadooda ku jira ilan mar walba waxay iska dhaadhicinayaan eh, waxyaabahaasi ayaa jiraayo iyagu u gaar ah Eh, qodobo dhowr ah ayaanu soo egnay Eh, iminka waxaan doonaynaa inaan markaasi eegno eh, dhanka iyo eh, u adkeysiga xanuunka iyadoon ogsoonahay in dumarka markaasi adkeysi badan u leeyihiin xanuunka waa midka jireed ee soo mara xanuunka jireed ee soo mara inay adkeysi u leeyihiin taasi waa iska caadi Eh, tusaale fogna uma baahna umusha foosha ayaa markaasi eh, inooga filan oo aan markaasi eh, ku- ku dareemi karnaa ama ku fahmi karnaa in marka arrimahaasi ay yima- ay timaado waa mar eh, dhanka iyo jirka ama u adkeysiga xanuun xanuunada jirka ku dhaco waan ogsoonahay inay usoo dulqaadanayaan oo fooshi iyo soo maraysa eh, walac waxa la dhahay soo marayaan een, cunugii iyo sagaal bilood iyo ka badan caloosha ku sidaan eh, kadib eh, waa dhankaasi iyo naasnuujintii iyo waxyaabihii la midka ahaa xanuunadaasi oo dhan ayaa eh, markaasi soo maraya oo ah xanuuna markaasi iyo kuwo kale oo iska yar oo iyagu u gaara ayaa iska jiro dabcan eh, taasi oo mar walba eh, ragguna iyaga laga doonayo eh, in ay noqdaan eh, kuwa il gaara ku eg ayaa leeyahay xiliyada eh, xaasaskoodu ay ku jiraan waqtiyadaasi aan ogsoonahay eh, in xitaa eh, diinta inoo sheegtay in markaasi ay tahay mararka ugu haboon ugu wanaagsan in eh, xaaska mar walba aad u damqatid sidii hore ee aad ugu damqanaysay si ka daran aad ugu damqato si ka daran aad u daryeesho si ka daran aad ilgaara markaasi ugu eegto waana waxyaabaha markaasi sii siyaadinaya ee wada jooga waxyaabaha sii siyaadinaya in labadii qof ay isku soo dhowaadaan oo xaaska xitaa haddii waxyaabo yar tabashooyin yar ay jireen oo lagaa sii yar jeeday oo hal il keliya ay kuu furneed dabcan macquul tahay in isha labaad la furayo markaasi oo lagu soo dhowaanayo waxyaabihii kalena xaggaasi layskaga tuuraya ila waa og tahay qofkii adigu siduu kuula dhaqmay ama sidaad adig oola dhaqantay ayuu kuula dhaqmayaa haddii jaceylkii wanaagii iyo weliba naxariistii aad tustid dee dabcan ee, wixii aad k- markaasi beeratay ee, aad markaasi dhulka gashatay ayaa hadhow cunaysaa waana sababta markaasi lagu leeyahay in xiliyadaasi aad ay noqoto xiliyada isha gaarka aad ku haanayso ee aad u damqanayso wax walba oo aad kalaankaada oo aad awoodana aad ugu deeqayso uguna tarayso si hadhow bal adigana ay dib lagugu soo eego hadhow dambe lagu dulqaato xitaa haddii waxyaaba duruufo kale ay yimaadaan ee waxaase jira haddii taasi aan kasoo gudubno ee dareen dad ba- badani markaasi qabaan oo ah in raggu aanay iyagu adkeysigaasi oo kala lahayn ee dabcan adkeysigu laba ayuu u kala baxayaa sidaanu sheegnay ee adkeysigii aanu ka soo hadalnay ee jirka ee dumarku ay ugu adkeysi badan yihiin ee t- walow arrin iska rabaani ay tahay ee iyo mid adkeysi maskaxeed adkeysi caqliyeed adkaysi maaragtay isbedelada nolosha ee ku yimaanaya ayay markaasi u kala baxayaan taasi waxaa la leeyahay adkaysigaasi oo kale raggu ma lahan waa midka jirkee laakiin baaritaanada waxaa markaasi kala duwan ayaa daafuray in raggu ay dumarku ka adkaysi badan yihiin sidey uga adkaysi badan yihiin dabcan waxaan ogsoonahay in xaaska hadda aad isla joogtaan haddii maanta dhib yar kusoo kordho way kula wadaagaysaa dhibaato yar haddii kusoo kordho iyada way u fududahay yacni ninka ragga markii loo barbardhigo in ay wixii yaraa ay qabsaday ay kula soo wadaagto ama ay u dulqaadan wayso ama hanuunkii uu ka tambadiyo laakiinse midka maskaxiyan markay imaato iyaga ayaa u nugul ayaa lagu leeyahay haddana midka maskaxiya markay imaato iyaga ayaa u nugul laakiin ninkii waxaa laga yaaba wixii maskaxda uu ku hayay dhibaatadii soo qabsatay waxyaabihii markaasi isagu dhibayey ka guwanayay uu ku guwanayay inuusan markaasi soo bandhigin oo u qarsado ayaa macquul ayaa lagu leeyahay baaritaanadana waxa ay muujinayaan in markaasi dumarka ragga iyo dumarku ka adkaysi badan yihiin si kastaba ninku waxaa leeyahay nafsiyan uma diyaar ahaa in uu gabadha u muujiyo in uu ka adkaysi badan yahay waa nafsiyan inuu u muujiyo in uu ka adkaysi badan yahay markaasi uma diyaar aha ayaa leeyahay laakiin naturally waan ogsoonahay in xitaa markii laga hadlayo ragga iyo dumarka lagu leeyahay ninku waa nin iska iska ad adag yacni markii loo barbardhigo dumarka iska jilaaca si calool nugul hooye ah damqashada markay timaadana si aada iyaga dhibcaha loo siinayo markii loo barbardhigo nimanka laakiin haddana wixii saasi ay tahay raggii ma muujinayaan ayaa lagu leeyahay inay ka adkaysi badan yihiin qofkii waxaa laga yaabaa maanta in waxyaabihii iyadii ku dhacay inuu la wadaagayo laakiin midiisii uu qarsanayo dabeecadiisa waxaa ka mid ayaa leeyahay ama dabeecadahaasi waxaa ka mid a cabashada badan iyo in uu mar kasta daryeer gaarah dalbado dabcan waa sidaan soo sheegnay dee ninkii maanta dan ma u malinayo in markii laisbarbar dhigo labadooda ninkii cabanayo maanta dhan daryeel gaara dalbanayo taasi ayaana kugu kalifay leeyahay inuu qarsanayo amaba adkaysigiisa markaasi uu ku soo socdo ama uu kusii socdo si aanu u waayin markaasi xanuunada uu gabadha ka filayo ama xanaanada uu gabadha ka filayo haddii aan si kale u dhahaba yuusufow marka qodobkaasi waa qodob aad iyo aad u jira adiga maanta yuusuf yuusuf ahaan haddii loo fiiriyo xitaa qodobkaasi dabcan marar badan inaa la kulanto macquul marar badan aad aragtay laakiin hadda sida halkan dabcan warbixinta aad looga hadlayo iminkana ku saabsan dumarka iyo weliba xanuunada qaar waxyaalaha markaas aan laisku dulqaadan karin dabcan haddii laba qof haddii marka hore reerka ay wada dhaqayaan dee wax walba inay isku dulqaataan muhiima musaabo laakiin halka waxaan leeyahay gabadha xanuunka faraha badan horta waa ku ceyb dadka qaar sidii horaan ee jiri jirta ama la qabi karin ninkanaas aad ugama helo sidoo kale ninka xitaa xanuunadiisa qaar markay ilaa uu sariirta ka fuulo ilamaa qofkii sariirta uu ka fuulo ama qofkii la arko inuuba markaas aad u xanuunsan yahay dabcan waxaa leeyahay way kaga adkaysi badan yihiin ragga markii loo firo dumarka sax laakiin haddii gabadh markaasi wax yar dheg laga qabto maanta waa xanuunsanay waa xanuunsanay waa xanuunsanahay dabcan dhegtiisa ma jeclanayso sidoo kale qofkii kama helayo gabadha xanuunka faraha badan marka aad aad marka laakiin gabadhan had markii loo fiiriyo xanuunkan maantoona xanuunsan waa xanuunsana waa xanuunsanahay xanuunkan inta laga haya inta laga haya wax yar xitaa wax yar ay u dulqaadan laadahay dabcan ninka markaas raalli kama noqonayo mana mana xiiseynayo mana danaynayo gabadhaasi xitaa marka dan wax yar xitaa uu ka gaarayo uu leeyahay naadi xanuun badnida xanuunkan aad mar walba sheegay muxuu ahaa madaxa laga hayaa ayo maanta madaxi beri madaxi berida madaxi eleg yar baa laga qaban elegii marba fanin fin fin yar oga soo bixi dhabarka fin baa iga soo baxday maanta xanuun waan jim waan kici lahay waan jim sidan waan kici lahay waan xanuunsanahay waan cajisanahay sidan waxaasoo dhan markii ay ka badbadato ninka heer markii dambe wuxuu gaaraya qofkii uu ka aamusayo heer wuxuu gaaraya markii dambe qofkuu dan ka dhignay heer wuxuu gaaraya qofkii markaas list uu ku dirsanayna waa gabadha ay wada joogeen ka waran list haddii mar uu ninka kaa bixi ka waran xitaa maanku kaa saaro xitaa heer wuxuu markii dambe gaaraya inuusan kugu soo tashanaynin oo xitaa waxaas cuntadaada iyo waxa xiisahaada iyo hamuunkaas inuusan kuu qabaynin taas waxaa markaa laga doonaya qofka gabadha xitaa ayadoo markaa heerka xanuunka yar qabto ama waxyaalaha markaas cajiska ay dareemayso marka laga soo tago masca waxaa leeyahay marka laga soo tago arrimahaasoo dhan xanuun waxaa ugu filan gabadha kan walaaca iyo kan waxaa leeyahay eh, xamliga ay ku tahay gabadha marka mase- ama s- gabadha inta Cunuga caloosha ku sito.
ay dhalayso Aha.
ama inta walaca ayaa markaas xanuun ugu filan gabadha taasi ayaaba t- wax kale aysan rabina leeyahay xanuun kale waxyaalahan kale waxyaalaha iska basiid ah madax xanuun iyo waxa la sheega ma ahan kaninkaada laq ka seexo hawshaad qabo adiga haddii xitaa xanuunsan tahay leeyahay qofka ilaa n- markaas ninka laga doonayo inuu gabadha ka fahmo oo u dhamo gabadha maanta way cajisan tahay maxaa dhacay sax qofku wuu cajisi kara waa bini aadan qofku isbedeli kara waa bini aadan qofki sidiisu horumar noqon kara waa bini aadam sax waa lagaa doonaya adag labada qof inay sidaa ay ku noqdaan haddii adiga laakiin aad meeshaad aad taagnato ka waran xanuunka sanadkii bila sanadkii hore aad soo bilowday ilaa hadda sanad aad taagan tahay sanadka ka- saddex cunug afar cunug aa ku dhashay af ilmaha xitaa waxay kaa noqonayaan inay markaas mar walba ay kaa bogtoodaan ilaa hooyadii baa hooyo bogto ah hooyo xanuunsan ah hooyadii say marka ku korin hooyo waxay Sheegasho.
maq- maha wax maqlahay hooyada leeyahay waryaa gabadhaa sooqa waa xanuunsanahay waan kiclahay wuxuu maqli hooyada "Hooyo, waa xanuunsanahay waa xanuunsanahay markii dambe cunigii wuxuu le asagana wuxuu leeyahay wuxuu dhihayaa bal hooyo naxariis kaga raadaya waxaan dhahay anigana hooyo waa xanuunsanahay dugsi ma aadayo Xaqiiq.
dabcan markii tii baa soo baxaysa laakiin haddee hooy u arko hooyo firfircoon hooyo markaasi ka kan ah hooyo ka karti badan hooyo ka baxsan hooyo hataa marka mar madaxa xanuunayso leedahay madaxa intay xirato kaninkana banalka isku tuurto hor shaqad kasii qabanayso waryaa ma inta ka baxdid waryaa soo qabo asaga ay dabcan ay soo qabanayso wax walba wuxuu arkayaa cunigii in hooyada markaasi dabcan hooyo firfircoon ay tahay wax walba shabshab ay qaban karto cunigiina berri wuxuu kasoo baxay wadadii hooyadii markii ay qaaday hooyadii markii guriga joogtay waxay samayn jirtay taas iyaa udiidaya marka marka waxaa leeyahay adiga xanuunkan faraha badan jooji ninka dabcan markii asagana xanuunkiisa kusoo baxdo adigana ha noqonin sida dumarka oo kale ha noqonin maanta markaa shaqada ka socoto shaqada ay ugu soo badatay waan daalanahay inta xanuunaysa lagu xanuunayaan kaale waxaan ii qabo kaale inta ii qabo sidan oo- oo nin maanta oo la xanuunsan wax ma qaban kari sidan yacni wax ma cuni kari waxaasoo dhan adiga cid markaas kaaga baahan ma lahan waa lagaa doonayaan saaxibo haddaa nin rag- nin rag tahay dabcan waa dareemi kartaa dadkii hore beeray falan jireen wax walbay qabsan jireen hadda waa la fasfaad muscab xafiis buu iska fadhiyaa inkastoo laakiin taa exercise ay ahayd oo qof dhiid badan uu ka magan caafimaad ay ahayd laakiin hadda xafiis qof fadhi- qof fadhiyo maantoodan ee siigan qawogan u daaran yahay een, xafiiskana computerkiisa iska fadhiyo eh, dabcan qofka wuxuu u arkaa jawi degan inuu ku jiro laakiin sha- qofka shaqada haysato ama waxyaala uu qabanayo mas- maskaxdiisa sida u tuujinayo dadka ma ogaan banaanka markay jiraan hadda adiga muscab waxaa laga yaaba marka hadda microfonka kugu soo jiro aan kugu soo wareejiyo laba iyo toban shay maskaxda inay kusoo wareegan wixii aad ku hadli lahayd wixii sida maskaxda maanta u wareejin lahayd qofka sidaa wax oga gadi lahayd banaanka jooga u sheegi lahayd inay maskaxda ay ku jirto laakiin fikirkaasi qofka asaga ma dareensano hadda computer baa hor fad- far- hor fadhida computerka waxaa aad maanta ku samaysanaysa mise saaka ku qabsatay mise waxa aad ku samaysan doonto dadka ma qabaan waxa ku yeelana ma ogaan sax Biyaha Laak- qabowga ku agyeelanaya dabcan- wacad.
ها لكن waxaa leeyahay qofka xafiis buu ku jiraa ac baa u daaran wax walba sax laakiin markuu guriga tago wuu daalan yahay laakiin waxaa lagu leeyahay gurigaa markaad tagto iska dhig qof nashaad ah qof markaasi furfuran daalka dhan maskaxda ka saar laakiin haddaa daalka maskaxa ku qufusho masaladaa maanta waan daalanahay waxa ma qaban karo ma qaban kartid laakiin wuxuu leeyahay shaqada ma ka baxday shaqadii waa ka baxday waa isdaayseen berri baad kusoo laabanaysaa laakiin intaa wadada socoto ama guriga kus- usii socoto adiga maskaxda niyadada ka dhig qof markaasi fresh ah qof aan daalanayn ka dhig guriga markaad tagtana caadi reerkii caruurtii dhexgal qabayso is- saliid marso isbixi kareem marso hadday gabadha ku- eh, ku masaajeysan mas- eh, ku marsan saliid so xabasowda iyo howlaha ku marsadaya waaba gabadhi la doonayo waa gabadhi saalixadda gabadhi baariyada aheyd waa gabadhi markaasi soo janno eh, tii adduunyada jannada ku ahayd haddii gabadh markaas sida noqoto ay dareento ee lugaha biyo kuu geliso ay dareento bal ninkii maanta shaquu ku maqnaa wuu unoo soo dadaalaya wuu unoo soo xamaalaya aniga caruurtii wuu naga tegay saaka wuu naga baxay bal anigana markuu guriga imaado saa maanta o dhan baan guriga howlihii ka qabanayay bal ana naxariis aan u fidiyo bal aan biyo soo qaado beeshinka aan soo qaado lugahan u geliyo si Mm, you way u see, I masax- love it, ah, Yusuf.
way u masaxaysaa haddana kadib kareen ba usoo markuu soo qaybs kareenka u marinaysaa si fiican bay u marinaysaa way u masaajeynaysaa eh, murqihii waxaase ka bixinaysaa iyo daalkii qofkii waxaa soo baxay asagoo nashaad ah asagoo qofkii furfuran asagoo markaas masaxiis ay degan tahay qofka markaa muxaba iyo reereen iyo naxariis buu usii qaadayaa As- sida markay noqoto gabadha xaamilo noqotona waxa ay bartay ayada ay ku dhaqaysay buu as- asagana hadhow ku dhaqaya markay xaamilo noqotona kama agfogaanayo markay gabadha wax ka bararto iyo eh, maaragtay eh, waxa asagana mufasiliinta u marinayo maanta lukaa timihii u furfuraya waxaasoo dhan ina naxariis labada qof inay naxariis mawadatan waa raxmata ilahi qur-aankiisa ku dhayso eh, dabcan eh, markii labada qof guurka laga hadlayo ama nolosha imaato waa wax kooban waa wax markaas ilaahay heerka u saaraba waa naxariis iyo raxmad iyo kalkoolin labada qof ilaahay halkaas u dhigay dhigay caafimaadna uu ku jiraa la soco markii qofka hadda xanuunkiisa u bato uu leeyahay qof pneumonia ba ahaya ama burkeyta ay haysaa nio cajis baan ka bixi lahay laakiin markuu guursado fay oo ka booda oo ka baxaya saaxiib halkaa nolol kale oo cusub oo gale Haya.
bal ka waran waa waxa markaas laga doonaya laakiin xanuunkan faraha badan joogtada ah jooji ma la ogolo aan waa xanuunsanahay anna waa xanuunsanahay intaa lagahay intaa lagahay anigana maya waxaa ma loo baahno ma la doonayo xanuunkaada adiga gudaha ku qarso ku reebo adiga ku- ha kugu ekaado oo keliya ninkaada xitaa ha dareensin ilamaa ninka asaga nafsiisa uu kaa dareemo oo ku dhow gabadha maanta way cajisan tahay sidee wax ka qaldimaanse wax ka yihiin marka waa tan laga doonaya qofka marka xanuun waxaa ugu filan gabadha tan walaca iyo tan marka xam- xamilka gabadha ay tahay mise markay dhalayso ayaaba xanuun ugu filan xanuun kale maba u baahnabo xanuunada kale yaryar wax iska basiid ah ee inta ay xanuunaysaa iyo lugba ay xanuunaysaa iyo saaka waan yara murkacada iyo madaxa ay xanuunaya iyo iligba ay xanuunaya waxa wax iska daawo iskaga baahan oo qofki isla markii asaga uu isgacantiisu xitaa isku daabeyn karo laakiin joogta ha ka dhigin joogta ha ka dhigin maanta madaxa ku xanuunaya berri muxuu ku xanuunaya ma buuq baa kugu farma stress baa kugu farma maxaa jira waxaa jira muxuu yahay qof sheego haddii adiga wax nafsadaada xanuun kuu keenayo qodobka horaa maqliyse dabcan haddaa ka maanta ninkaada ka fikiraysa ka waran muxuu samaynaya naag buu shukaansanaya ma naaq buu doo socda ma gabar baruu shakaysana maxaa dhacay ma ugu maqan yahay wax haddaa isku mashquul xanuun baa keenaya marka xanuunka maskaxdaas in adiga keenta ma loo baahno marka waxaa leeyahay wax qaar maskaxdaada ha gelinin wax qaarna maskaxdaada geli laakiin isku day qof markaasi higsi leh fog mid meelaha dhadhow ma ahan si nolosha u gaaro marka muscab waa qodob markaasi xasaasi qof walba looga doonayo ninkaas uu adigu kuu rabo oo kuu jeclaado ha- weligaa arrimaha xanuun waa in markaasi ka fogaataa Aad iska yareysaa, Yuusuf.
iska yareysa iska ha.
yareysaa Waxa u dabcan.
sheegin Ee, xitaa.
qof xanuun u imaanaya Waxa- ma ma la laakiin diidano se- waxaa la diidanaya xanuun ma ahaan laakiin sheegashada faraha Sheegashada badan- faraha badan.
sheegashada faraha badan cid kugu cid kugu jeclaysa Ma ma wanaagsan, laha. aniga Yuusuf.
xitaa maanta gabar haddaan xitaa la haasaaway mise ii sheegayso inaan saaka waa xanuunsanahay xalay basteen ku barya ma jeclaana ma rabo
beri sidoo kale ay ma- leedahay maba rababo Mhm.
habeenka u horaama hal maalin xitaa ay dhahdo hal maalin may maalinta wara macquul maya hal maalin xitaa ay dhahdo Fursad maama sii- rabinbo haye.
qofka bisaas waa ragga isku mid ma aha Mhm.
dad waxaa jiraan karahaysanayaan qof waxaa jiraan isaga dhibsan ragga badi waa saas wey qofka xanuunka sheegashada Yuusuf.
uu sheegaya shalay baad baratay Mhm.
maanta sheegtay beri baa sheegtay beri dambe sheegtay maxaa haween walba ay u seexan la-dahay Mhm.
maxaa jira maxaa jira maxaa Sub- jira subaxii Oo, okay marka anigu ku bartay miyaa seexan weysay oo xanuunadan ay kugu soo barteen mise horaan sidan baa ahaan jiray so marka xanuunkaas bugtadaasi guriga la imaan hadhow guriga waxaa arka marka isdhexdaahsan guriga oo markaas horumar lahayn guriga oo mustaqbal lahayn ninka oo niyajabay marka niyajab maan guriga ku soconaya maya Waa laakiin male.
waxaa loo baahan gabar bashaash ah gabar firfircoon gabar indhahay taagan yihiin gabar indhaa isku haysa ma loo baahno qof s- waxaa la qof hu- nin hurdayo ma kicin kartaa dabcan nin soo jeeda ma kicin kartaa nin hurdaa la kiciya ha nin hurdaa la kici laakiin nin soo jeeda ma kicin kartid ama qof soo jeeda ma kicin kartid oo indhaha kulahay farta oo indhaha faraha gelin ku leeyahay Ha.
bara gabadhi laakiin inay markaas indhaheeda furmaan ayaa muhiim ah laakiin haddii gabadha indhaheeda toos aysan ahayn waa la sheega hadda kahor wuxuu dhahay gabadha indhaheeda fiiri haddii gabadha indhaheeda yara yara jifaan ama gabadha indhaha taagan yihiin waa laba shay wow Ay.
gabar hadda intay indhaha taagan yihiin Aha.
iyo gabar hadda intay indhaheeda wax yar sida jinees ayadoo indho weyn qabta markaa ka naxisana gabadha indhaha kala qaadi aye You see? bal fiiraad markaa ka naxiso gabadhi warya aa dhahdo waxaa leedahay way hurdaa iyadoo soo jeeda ah Haye.
marka waxaa la- hey baa dhahday Mhm.
indhahay kala qaaday maxaa jira ayay dhahday You Haye.
see?
Mhm.
laakiin gabar ayada indhaheeda si fiican toos u kala hayso Mhm.
oo aad garanayso indhaheeda caadi xaji u yihiin Ehe.
waa qof tan reerka wadi karto Mhm.
oo- oo oo sixi karta reerka indhaha tagtaa leedahay ah gabar marka waa inay indhaha laakiin indhaha taaga faraha badan waa- ma aha Haye.
adayna haddii marka indhaha taag kuley ma indhaha galka ka soo bixin galka ma aha Ay, Wax cabsi ilaahay gelin adigu leh.
wax adigu ilaahay kugu dheliyey maanta ma bedeli kartid laakiin isku day inaad isbedelkeeda la imaan karta isbedelkana hal maalin ma imaado waa laakiin wax la- la- lagu dadaalo maanta markaad samayso beri samayso beri dambe samayso saa dambe dam- samayso waxay markaas noqonaysa wixii inaad la qabsa- la qabsatay oona ka gudbi karto inay heli karto laakiin maanta keli ma aha wixii inaad a- a- ma- leedahay maanta saasaa la yiri waa inaan sameeya ma aha Hage.
Ad- adiga noqo qof wax bedeli karo noqo qof j- isbedel keeni karo noqo qof hogaansankiisa ama hogaan hogaankiisa la qaadan karo lagu lagu doodayin karo laakiin ha noqonin mid markaasi gacanta barkato ha Hage.
noqonin weliga yusufow Mhm.
ee, dabcan ee, waa saa sheegtay qodobka aad ka dhawahayso waa qodob aad iyo aad muhiim u ah Een, arrintaa sheegta horta ee, waalidiinta waa run qofka een, cunuga markuu u yaryahay ilmaha ilan wuxuu fiirinayaa afkii iyo indhihii iyo wax walba oo waalidkiisa ay sameynayaan oo f- ayuu- ayuu marka fiirinayaa oo kusoo barbaaraya yusufow Een, haddii qofkii waalidka uu yahay qofa de maanta dhan sheegasho badan oo a- aadaas ku hayo yuusuf dabcan cunugii u arkaysa hadhow isagana een, markuu soo yar barbaaro oo halkii taagan subixii aan ka aynin oo cajiska iyo sheegashada sii sheeganaya haddii wax yar ay kusoo boodaan si lamid ah een, qofkii oo iska sheeganaya ayaa arkaysa ileen halkii ayuu kasoo ogaaday yuusuf halkii ayuu kasoo bartay ileen waalidkii ayaa mar walba afkiisa uu fiirin jire hadhow asna waxay noqonaysaa in sidii wadadii uu qaado oo dhaqankii aad iyo aad uu kula dhaqmo Ah.
waa qodob aad iyo aad muhiim yuusuf wayna dhacdaa dumarna waxaa jira way jiraan way jirtaa arrintan aad iyo aad Mhm.
Way- way jiraan eh, wax eh, qof walba og yahay hadda Ha.
qof dadkana dhegeysanaya xitaa way la ogyihiin ha socdaan Ee, yuusuf waan kusii socon doonaa ee, dabcan sacdow sidoo kale waxaa leeyahay Aha.
hooyooyin waxaa jiraan fara badan oo hirgib badan hergebka ha- hergebka haya Ah, maanta la hirgib baa qulfacaysaa waryaa marada ii keen eh, waxaa duuf baa iga socda eh, hergebka hergebka intee kala imaanaysa aad isweydi bal hergebkan intuu kale intee kala Eh, imaanaysa Yu- Yusuf laakiin ilmihii Ehe.
bay haddana hergebka eh, kusii daaranayaan Haye.
ninkii heer mar dambe uu leeyahay Eh.
na hergeb madiidina hergeb laakiin hergebka mugta caruurtaa badi keena Yusuf maya maamada ma keento horta dad waa nadaafad waana hergeb lagu sheego waa nadaafad darro horta halan Nadaaf- kuu sheeg dhegeyso nadaafad darro waaye.
maya waa, eh, sida wa- lagu sheegayo Haye.
Een, eh, waxaan leeyahay Eh.
waxa keenaya Ah.
hergebka horta waa airphone waa wax hawada laga qaado sax horta.
sax ma garate Mhm.
Eh, wax maanta qofka asaga ula imaan kara ma ahan laakiin haddii taxadarkii iyo feejignaantii hooyada laga arko Mhm.
dabcan eh, laakiin ka war hooyada markay adeeg tagto oo taxadarka ay- me- markii adeega suuqa ay aado oo taxadar carruur baa iga dambeeyana guri aan kaga soo tegay ninkii baan guri kaga soo tegay yaan cudurro iyo waxyaala qaar yaaba kuma batel kuma baltamayso marka suuqii degtay meel wax lagu iibinayo lugaha iska oo iska fariisatay halkaas iska baraarsatay gabadha iska fariisatay Ay.
wax walba waa la waa la dulmaray kan bay ursan kan bay kan bay intay intay kan salaami kan inta waxaan dhan wixii baa marka oo, qof wax i- isku- isku neebsanayaan wixii ayada waxay imaan marka ayada sakaraada madax madax madax madax madax leed Mhm.
guriga imanaysaa Ah.
habeenkii markay salaad soo baxday waaba cunihii baa kala go-ona duufi balaaka daaran cunigii baa haddana sii qaaday hergebkii kusii daartay Waxaa- ninkii haddana sidii isbuuci kale haddana hergeb hadda isbuuci kale haddana hergeb marka waa nadaafad darrada lagu sheegay marka qaar marka waxaa loo baahan yahay adiga horta caruurtaada marwalba xayi ha noqdaan nadaafadda inaad barto hooyada inay marka u taagnaato cunugaada inaad maalin walba dharka aad ka bedesho ee, galabtii aad mar walba u qabayso aad nadaafadii la socod saliidda aad u marso markaad barto ho- waxay noqonaysaa hooyadaasi cunugii wixii lagu tarbiyey fiiri isbedel dharka markii laga bedel maanta saaka dharkii loo geli doorkii marka ku kala loo gelinaya cunug wuxuu noqonaa cunug marka asaga xitaa gaari ah Waqtigiisa Cunug- markii la haa, gaaro, iyo wuu- bedel ku leeyahay.
wuu garanaya haa. marka uu noqonaa cunug hoy ma lii qabin maanta ani cunug maba seexanay ma lii Sax.
qabin ma lii qabin saliid baa loo maray cunug cunug qurux buu kusoo bixi cunug maanta oo la- laga warhayo cidyaha laga jarayo cunug lala socdo cunug waryaha kacadayga qabsa la leeyahay cunug cunug marka tarbiyada la baray cunug aad hooyadii ay saaxiib u yihiin cunuga markuu weynaada ka waran marka xitaa uu secondary galo boarding uu galo ka waran cunug wuxuu noqonaa nadaafadiisa ka- kasoo baxay ila marka hore lagu soo abaabiy soo maahan laakiin hooyada hadday taa ka seexata ka waran wadana iskaga dhigayna wayba xanuunsan tahay way jiiftaa maxaa madax madax madax madaxa kuleed waan ka celaa waan ka celaa madax baa lagu jiray
Ay, ay.
marka kuma fogaanaya hooyada kuma fogaanaya hooyo waa aad baan u jecelnahay waa dabcan ku- laakiin reerkan waxaan leeyahay ha la wanaajiyo reerka meel sare ha la gaarsiiyo ha la qurxiyo adiga higsi fog yeelo ha kusoo laabanin madax xanuun iyo sheekada ha kusoo laabanin madax xanuunka waxa adiga isku qufusho waaye haddii shaqada kaa badatay maasha allah shaqada way kaa badan kartaa laakiin markaa yara seexo Yara naso.
mar- yara niso waa laga doonaya markaas soo kax adagoo markaas haddana soo qabiso timihii furfuratay ah, si xayi ah haddana markaas shaqadaadii howlihii kale kasii qabso adiga focuskaada niyadaada me- diiradaada meel fog ha saaraato weliba sidii mustaqbalkaada noloshaada ee meel fog ku gaari lahayd waa heerka markaas gabadha nolosha ay ku gaari karto ninkana sidoo kale uu ku dareemi karo naxariisna ay noqon karto musacabo laakiin haddii naxariistaasi uu howlahaasi la waayo ninkana adagii ku dhibsan iyo ku karahaysanin ninkana sidoo kale waa inuu fahmaa gabadha ha maxaa culaysadan keenaya xanuunada maxaa keenaya gabadha markaas aada caafimaad guud inaad u qaado muhiim ah maalin inaad qaado gabadha madaxa laga qabtay bishan waa ina markaas aana ogaada xaaladeeda guud isbitaalgee la tacaal noqo qof markaas ah, eh, inay haysato qof garab taagan qof daryeelayo qof naxariis badan qof markaas dareenkiisa markaas heer sare ah oo og in xaaskiisa qiimaha badan sharafta leh inuu yahay adina ha noqonin een, hana caynin gabadha hana noqonin maanta wax ay ayada ay kasbanin wax ayada markaas awood aysan lahayn dusha ka saarin sida naa xanuun badnida iyo maxay sidan waxa adiga maya iska daa hadday qabsan karto way qabsan kartaa Haddii- haddii lagu gudbi karaa laga gudbi karaa laakiin hadda ka hore ee, muscab baa waa nin waxa uu yiri ee, nin baa horta soo dacwoodayo gabadhu ka soo dacwooda xaaskiisa Ha- yuu ka soo dacwooday aa garta gabadhi markuu kasoo dacwooday qaylidii baa soo badatay marka markii laga soo dacwooday baa wuxuu u imaaday aabihiis aabihiis eh Mhm.
yuu u imaaday aa garta wuxuu ku dhahay aabo he see tahay alxamdulilah haye arrin baan kugu imaaday aha sidan iyo sidan gabadhi markuu xogti u warramay
aabihiis ayuu u waramaad aabihiis buu u warramaya xogti markuu u waramay buu saa u fiiri wiilka gabadha meeqa ku haysaa wudhi horta aab wuxuu dhahay laba wiil baa ii haysaa haye war hadda waxay ii sheeganayso manacasnimadaada mise haye markaasuu dhahay maxaa aabo war nacas baa tahaye waxa ana ha ii sheegin dharka haddaa qabsan qabsa haddaad furna fur
sharka dib ugu laabo nacas baa Ah.
tahay ma fahantay haye gabadhan buuqeeda iyo sheekadeeda iyo waxaan aad sheegayso maxay tahay Mhm.
xanuunkan faraha badan ay sheegaysa maxay tahay maxaa keenaya gabadhi ma walacba maya aabo isbaal ma geysa haa wax ma laga waaya haa haye maxaa isbedela ma garanayo
Mhm.
ama kale u ye wudhe orod ii imow een, een, bered maalin maalin kale ii imow
wiilkiya saas lagu leeyahay amarkii ma qaadan buu dhe haa aaba wuxuu dhe waan qaadan gabadhaas wuxuu dhe cid furaysa ma lahan reerkeeda way dhaqan way qabsan duqana marka gabadha wax buu u yahay ama waa qaraabay yihiin Mhm.
wuxuu dhe maalinta maalinta ii imow gabar kale oo reerka ah Ah.
oo markaas iyada lasoo fure Mhm.
oo markaa gabar yar wadato Ah.
yaa shuu marka reerkaa joogtaa oo reer kale markaa cid cid bay joogtaa marka ciddoodi ma joogto Cid kale cid kale dulsaaran markayna joogtaa ee abtigeed ah sax waa garta wuu tegey duqi gabadhii buu usoo xudxudaamay waxay dhahda ana reer waan dhaqan karaa wuu ka soo tegey wuxuu dheh waryaha orad gabadhaas wuxuu dheh soo baro ama dee wa- ma- waraxaa ka wara soo baro dheh gabadha gabadhii bay shu- isbareen oo way isbarteen oo wax yar baa adi hal usbuuc baa la la wada sheekaystee sheekada gabadhii waxay ka warhashay waxay ka warhaysay ama waxay ka warheshay Mhm.
in la guurs in eh, in la gu- in ninkii uu guursada oo gabadhi kale uu qabo haa sax
ayadoo ordi bay duq u imaatay awow awow awow awow sidan waa liigu samey ma ku talagalba ma sidan wax bay dhahdaa. Wuxuu dhahay, ma hadda soo kacdo dhe ma hurda waa waa hadda soo kacdo miya xayi ba u hadlaysaa dhe maxaa ow duqa inuu saa ama duqa saa yani duq wuxuu ka karti badan maasha allah ah waxay dhahay, ow sidan wax liigu samey ow markaas wiilku wuxuu dhahay hadal hadda ka hore wiilku ushe wuxuu dhahay "Hee, waad hurda hurdadan kaa kicinay inaad jeeftaan fiirinay
Mhm.
inaad hurdayso iyo inaad jeefto waan kala garan waaye waan waan ku tijaabinaya buu dheer marka maxaa kala ugu- gabar kale ugu tijaabin hadda wuxuu hurdaa ka soo kacday marka gabadhii markii xanuunkii wixii isla markii wuu ka booday maxaa keenayaa gabadhaas kale lagi- maxay q- marka wadadii maxay qaada marka in reerkeeda ay qabsato ninkii xitaa marka waktigeeda ama reerkii uu imaanayo inaa dhammaanta maya ma ma bixaysid Mhm.
ma la- meel aad bixi meel aadi ma lahan wax walba hadduu dhaco ma- ma- meel aad tegi ma lahan sax Mhm.
heerkaasay gaartay markii dambe waxay noqotay in ay kala xifaaltamaan ilaa markii dambe nin uu kasoo meesha ninka uu ka- nin uu kasoo baxay Mhm.
marka aad aragto ninkii oo masaajidka duurkii ku tukanaya casarkii waxaa arkaysaa asagoo dhar kale la imaaday haye ninkii aad arkaysa shalay maanta qima nin kale arkaysaa waxay noqonaysaa marka in lagu kala xisaabtamo marka halka waxaa ka soo baxday gabadhii hurdaysay wuu tijaabiyey muxuu ku tijaabiyey wuxuu at- waxaan ku waxaan- waxaan fiirinayay inaad hurdayso iyo inaad s- yani dabcan inaad soo jeedo yaan fiirinayay gabadhi maxay maxay maxay samaysay isla markii hal mar bay soo baraarugtay soo booday hadday soo booday maxaa arag- maxaa dhacay maxaa dhacay ninkii Reer- reerkii ay reer qabsatay.
kale reer kale ay aragtay Mhm.
reerkana way ka bixi weysay Mm.
meel aan u socdana malay dhahday ma garatay waa yara buuqday waa yara dabcan hadee waxyaala qaar maskaxdeeda eh, isla hadashay way ka gudubtay sax reerkaa dhaqanaysaa reerka lagu dhaqanaya waa labada reer way dhaqanayaan gabadhan way dhaqanaysaa gabadha kale way dhaqanaysaa asaga dhexdu ku jiraa waa boqorkii marka Mhm.
marka waa loo baahan yahay qofka inaa marar qaar haddaad aragto gabadhii inay xanuun fara badan sheeganayso inay kiclaadahay waa qosil mabsaxawow Eh, waxaa waxaa soo wadaa maya waxaan soo haddaa aragto Mm.
gabadhii xanuun fara badan sheegayso kici la ahay isbedel nadaafad xumo guriga ka jirto Mhm.
isdhexgal waxyaala qaar haddaa guriga ka dhex aragto Eh.
caruurtana meesha ay joogaan Ha.
adiga bal meer kale Mm.
gabadha bal tijaabi bal horta may hurdaysaa gabadha dheh saa u fiiri waa garta daha gacanta saa uga qaad bal fiir gabadha inay indhaha isku hayso inay indhaha kala hayso maxaa la samaynaa markaa aragto Ha.
kadib gabar kale keen markaasay arkay soo baraarugi alla tolla ayayba marka ka bilaabay
waa Sax.
garta kolley aan dhegeystayaasha fartada siiya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari raggan ayaan gabdhaha ku dira waryaha hooy hooy hooy hooy hey hey hey isku darkaadaan waryaha hey arkaysa hey hey ragow horaan baa waneli kari lahaye gabdhaha aargo haddaba kawan kari laadiin yuusuf yuusuf bagad baan dhageystay waaye haadiya sheekada maaha oo loo baana haas gabdhiina dherer ka dhaqda waryahaya war farxaad leh musacbow iminkan had- waa arrinta taagan haddii aadan aa aragtaa inay gabadhaada ku mashquulsan tahay cajis cajis oo ninkaada aad ka shakisan tahay oo shaqo inuu tego waxaas waxaa ku leeyahay telefoonka soo qabso kadibna video ka wac waxaad leedahay xabiibi waan ku xiisay inaad nabad ku tagtaan fiirina bal ahaan mar aan wejigaada arko waa waa shay muhiim ah shay qurux badan oo ninka xitaa uu ku farxad gelin karo xitaa waxaad leedahay markaa cunigi yaraa fiir sakeyrka yaraa aad dhashay xitaa ma soo booqanaysid miya saaxiibo yacni markay saa ku leedahay gabadha fahan saaxib markay ku leedahay yacni gabadha umasha markay ka baxdo saxbo waxaas ma garanaysa hadda weligaa ma lagaaga waa runtaa sheekeynaya waa runtaa marka Yuusuf.
gabadha masku Waa iga cilmi badan tahay.
marka gabadha mu- ay ka soo baxdo umasha ka baxdo ay ku dhahdo warkaa anigi wiilkeyga anigi gabadhaydaba taas wallaahi maasha allah waan fiicannahay waan burwaaqaysannahay sidan adigana meel fog nairobi meelaha ka joogto haddee markaas waa inaad isfududayso si degdeg bara gabdhihi aad kusoo salaanto bal cunigna aad kusoo eegto waa sidii markaas la doonaya war farxad le ayatel waxay ku keentay adeega xawliga ee four g ayatel haatan waxay sii xojisay adeega four g oo aad markaasi ka helayso mulada kala duwan ee dalka adeega four g wuxuu markaasi kusiina adeega dhegeysa waa mid markaasi fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad muqar- markaasi muuqaal ka daawanayso qeybta markaasi youtube-ka instagram-ka facebooka ma aha markaasi mid kaa go-ay mid ku dhibayo haddaba wax soo dejiso ama wax ku dhibayo sidoo kale kuma dhibayo dhegeyso waayo maba aha mid markaasi culeysa dhegeyste maanta ku bir qadka telefoonka casriga etel oo tiglaanta kugu dhow etel soona qabsa lafta etel four g xusno waxaa markaasi laga doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga maaha markaad tegeyso dukaamada airtel internetka airtel oo four g wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaalo fara badan sida markaasi inaad ka daawato xirfada aad ka barato sidoo kale caruurta waxay markaasi ka muraajacaysan karaan casharadooda dhegeysa nasoo wac oo noo sheeg waxaa markaasi kaga faa'iidaystay ade- adeega airtel four g Wa- waxaa fursad markaasi u helaysaa inaad markaasi guulaysta noqoto dhegeystayaal haddaba bal noo sheeg adiga muxuu muxuu kaa muxuu kaa anfacay muxuu ku taray adeega markaasi qa- ee four g ee airtel dhegeysa koor waa si wanaagsan aad uga faa'iidaysan kartaa adeega four g waa markaas leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone qadka dhegeystayaal xawligiisa si wanaagsan u socdo sidoo kalena al- selfie ama telefoonka markaasi qaybka adiga kugu soo jeedo ayaa markaasi iskaga qaadi karta video ama sidoo kale iskaga qaadi karta sawiro sida hadda muscab oo kale uu sameynayo dhegeystayaal waa telefoon xawligiisa markaasi aad u fiican yahay sidoo kalena wax badan kaa caawin kara qadkaada kuma dhibaayo dhegeystayaal meelaha meelo fogfog baad la hadli kartaa geeli xitaa waad ka warhayi kartaa dhegeystayaal oo adiga markaasi toos ah ayaa markaas u wici kartaa leedahay bargeeriga waran sidee waa xoolihii ka waran lo-dii ka- dameerihii ka waran waxaasoo dhan waa weydiin kartaa dhegeystayaal qadkaas ayaa kuu sahlay waana qadka xawaarihiisu aadka u sarreeya ee airtel four g waa airtel four g dhegeystayaal maanta aan ka wada faa'iidsano dhegeystayaal qadka telefoonka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan aroori suuban dhegeysta meel walba aad joogtaan naga dhegeysanaysaan bal qaadka telefoonada iyo weliba qodobka saaka dooda dhegeystayaal siduu markaas guul loogu gaarkara iyo waxyaalaha qaar markaas rararka qaar ay isku- iskugu dulqaadan karin ay markaas deerada ku saaraynaa sidoo aan kaga soo hadalnay muscabow een, xanuunada faraha badan qoyska ma iskugu dulqaadan karaan sidoo kalena hadday soo baxaan sidee markaas la iskugu fahmi karaa sidoo kalena arrimaha markaas gabdhaha maskaxda ay ku haystaan ma ninbaa ma eh, dabcan mu ila guursan doonaa ma sheeke kale maxay aydan reerka u dhimaysaa maxaana eh, ku- uu ku kobci karaa eh, reerka sidana markaas uu ku noqon karaa reer- reer ballaaran dhegeysta markii labada qof markaas labada shay laiskugu qabto eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta qadka telefoonka ugu horeeya star f m hallow
yuusuf waan ku salaamayaa daktar bakad iyo ninka la yidhaha muscab Shi- shiraar
hiraar waay saaxiib soo dhowow
wallahi niyo horta waa la yaab kaanama inaad da- inaad badaawanayso kale dhibaatooyinka jiroo kale waa wallahi waxaad ka hadlaysaan waa wax jiroo macquul ah soo ma ahan
aad iyo aad anaa ku dhah aada iyo aad haye waxaaba dheeri aba xanuunkan ilaahay baaba keenay ehe
adiga ma waxaad aragtay qof laba iyo tobankii maalinka xanuunsan oo laba iyo tobankii habeen jira caafimaad qabo
haye haye
nimaa qaraabanahay Aha.
qaraabanahaybaad nimaa qaraabanahaybaad gabar guursada nairobidaas haye
gabadha markaa maxaan ku irahdaa ii sheeg ciduu kala tashaday ma laho abdillah maxaan ku irahdaa gabadhu asagana qaraabay ahaayeen mhm wuxuu yidhi walaalay anaa caadaasaan ku geynayaa aada iyo aad
marka naag ag la leeyahay waxay tihi warniya wadee cillado aadan igu fahmi karin inaan qabaay aha arrimaha isku shay daysid miyo dad qaraabana hadhow waa isku hallaabaynaa aada iyo aad
marka wuxuu yidhi waxaasba cilladaaba kugu waca mhm taa aniga aad heshay waxaa weeye wuxuu yidhi waa ku dhaqayaa sax
gabadhii buu guursaday waa la aqal galay gabar inan ay ahayd wuu la aqal galay asagana nin markaa cusub buu ahaa mhm
war toddobadii waa laisku fahmi waa waa toddobadii toddobadii waa laisku fahmi waa bil iska wadaaye haa dee beli ka wadhaan toddobadii waa laisku fahmi waa haye gabadhan marka markuu la hadlo waxaa leesoo kuuma sheegi mhm adiga awoodta ku tugay ayadoo la daawado inta dhan lagu soo qaldala lasoomada arki jira soo laguma sheegin aha
sheekadii marka marshaaliya ay jilaayeen ninka la yidhahdo ilka casay noqotay soo laguma sheegin haye
marka anigsoo kuguma sheegin inaan maxaan ku dhahday aan maalinkii aanan kala jirin sax
ani waayahay bal habeenkii aniga dadka ay seexanaya naga seexa waayahay ha habeenkii markay dadka seexana naga seexo mye wani habeenkii ma seexda marka oo marka maxay rabtaa moogi habeenkii ila soo jeed maalinkiina hay taaban hayla hadlin aga haye
war itixaam ninkii gala haye
gabadhi maalinka dhalaadaysa ku dhahday meel la iga taabtoon i xanuunaynba male kad kasta waa jaban
oo kor kor xanuun bay qabtaa malaha kor xanuun baa qabaa xaggaana ay jaban intaa ay jaban lugtaa ay jaban kan baa ay jaban kan baa ay jaban marka ma gabadh asaga yarar faadiya mise
Waayo, ee, waxa weye waaba dabeecaddeeda ayada awal bay u sheegtaba
waa gartay oo markii la is odhanaysa
qosolkeena yuusuf haye haye
haye dadkan gabadhan markaad aragto waxaad leedahay dunida midba gabar joogto waa iyada ilaahay baan ku dhaartay gabadhaas markay magaalada marayso waxaan ku dhahay waxaa waaye ragga waa nooca loogu jecel yahay Mm, sax
dhudhun iyo qiimo iyo lixaad waxa ilaahay gabadhaas uu siiyo waad la yaabaysaa aad iyo aad
balaayo marka ninkii marka intixaan la- la- la gudboonaaday oo uu wareeray shib buu yidhi meherkeedii buu dhamaasho tiray guriguu arka oga baxa sax
laxsanaan yidhi walaala gartaan suurtagal mee Mm, warcad ninka iska soo jeed aad iyo aad laxsanaan Mm.
kuntay gabadhi wiilka sax
marka walaalay walaal waa wax dhaco waxaana keenayo eh, annaga dad eh, magaalada kusoo miyiga aad ugu soo daaya dadka naga u badnaayeen sax Eh, gabdhihii waa lasoo kaxeeyey mhm hooyooyinkii gabdhaha waxbari laha waa laga soo kaxeeyey aha nairobiyaa la keenay aha naag walba qol singalaa loo tireeyey aha waxaa la yidhi aabba anaa soo biilaayo waxaad samaysaa maqaaxida cuntada kasoo qabsaada hadda shiraaro show gabdhihii dee lafahii baa qabowga ka galay in adeer maya lafadabo kama galna marka hurdadii baa la bartay aad iyo aad hurdadii marka la bartay marka ilaa bad macnaha masuuliyad isa saarto ood kacdibaa kugu adkaanaysaa aad iyo aad ay kugu adkaanaysaa kuwan kuwa nairobi la garaya kuwa gaarisa iyo wajaar iyo madheera iyo isyeelo iyo soomaalida meel walba naga dhegaysana maxaa ayagana arrimahan ku kalifay waxaa ku galasa cudurkiyaa lagu dar maxaa la yidhi cudurkii laga gubo dameer maxaa la yidhi hadii cudurka fardaha ku dhaco aa haddii laga gubo eh, eh, eh, eh, haddii la maxaa ku dhaha dameer dawada lama gaariyo gadeer bay saarantayso gabadhi ma dhis ahaa cudurkaasaa kuwa daatay waa la isku neefsada shiraar aad baad mahadsantahay saaxiib marka aad baan idiin salaamaya wallahi ciladaas arkishabrasa waa jirtaa Ah.
ilaahay kuwa kuwaana qaataa laga dhig kolley waa wacyi gelisay aad baad mahadsan tahay saaxib umaadsan yahay saaxiibkaasi shiraar oo mar walba ku xiran idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bal mustac bayaan siinayaa dhegeystaha qadka telefoon ku jira star f m hallow
alo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacayga xasuusi
magacaygu mama raxman ama ma zaynab lisoon maama zaynab likoni maama soo dhawaa lugaay baryahan kumana arag
qabtiina cariiri ee sugal cafwan caafimaad waa inaan qad gooni ku yeelna marka adiga haye soo dhawow
waa dhan walaalo horta muscab iyo yuusuf waan idin salaam inkastoo yuusuf maanta maamooyinku uu ku dheeraan maya waa raalligelin baan bixinaya Lagama karo, lagama Wax- karo, Yusuf.
wax unbaan wax sax unbaan lahaaye
Eh, wax hagaaj unbaan lahaa hooyo wax kale ma aheen ma aha musacbow Aha.
waxaa lee malaya wax hagaaj ino unbaan waxa lahaa luu leeyahay micnaha maamooyinka waa ku dheerata ma fahmisa ma fahmisa horta sheekada yuusuf ii sheeg bal Een, campaign ayaa meesha ku dhex baday aye campaign hoose Aad iyo aad.
ayaa ku waday Aad iyo campaignkaasna hal dhinacay u jaanjeereen maya waa waa fahmi kartaa waxaan rabaa markii hooye guriga ee dhisto ee istexdo mhm.
waxaa halkaa kasoo baxayaan ubad kheyr qaba ubad wanaagsan ubad t- t- t- toosana kasoo baxayaan Yuusufow.
guriga waxay ku dhisan yihiin ho- hooyo adama socboogeen Mhm.
maanta meeshaas soo gaaray aniga been marka ku- been kuma sheegay waxaa iga dabcan aad igu soo daalay jaamacaddii iyo hoolihii iga soo dama intaa i daba socday hooyo hooyo waay Mhm.
sax Sax.
haddii ima iga seexan lahayd ka waran S- waa seexan lad adigana aan seexan lahaa Mhm.
laakiin way soo jeeday siday u soo jeedayba anigana u soo jeedaa siday markaasi dadaal ugu bixisay anigana dadaal u bixinaya oo iw lahayd soco waa awoodaa waa awoodaa waa awoodaa iw lahayd baa heer wanaagsan kusoo gaaray marka aniga heerkaasaan rabaa marka inay caruurta hooyadana ayana ay samayso marka Agaag.
mid aan ku diraya ama qof aan ku bartilmaamaysanayo ma jirto ma aan hooyinku aan jecel waa iska kaftan yuusufo ahay dabcan ee, saaxiibkaas siraar qodobka uu ka dhawaajin waa maqlise Mhm.
Ee, sheekadaas adiga inaad iska ilaalisa ayaa la doonaya yuusuf aad iyo aad Een, ma ahan in aad eh, wejiga kore iyo bilicda kore Mhm, inaad qof ka egtid mhm.
waa maqlaysaa Mhm.
waxaa luu leeyahay nairobi isli markay dhex martay gabadhaasi Mhm.
qof walba ayaa jileecaya magaalada lilaganaysa Laaki- haa Aha.
laakiin gurigii markay tagto Aha.
waa daalan tahay Aha.
waa jajaban tahay Aha.
gaari ee dul maray marka markay magaalada socotana waa xayi waa gabadha xayide waa tahay waa in- Silaali Yusuf.
aad iyo waa in la iska ilaaliyaa dhammaan.
Fudaydka iska daa.
Een, gabdhaha waa in gabdho fiican la doortaa gabdho fiican way jiraan dhammaanta laakiin qof wanaagsan waa hagaajin karta hadda xitaa gabdha dee si walba u- u u hooseysa laakiin Qaadka waana telefoonka.
waana awoor baa ka horaya star f m halow
halow waa ku maqlayaa
fafaado mandheero joogta faadumo mandheera joogtaa saaka
haa see lagu yahay mandheera
waa lagu fiican yahay ma saddex daqiiqa haysata haye maxaa soo kordhinaysaa maxaana ugu biirinaysaa
araabicaan ku haystaa horta gabdhaha maxaa gune u saartaa ma aniga hooyo faadumoy
haa maxaa dhacay
idaacadda markaad joogto cadaaladda ka hadal niyo raggaa nagu dirina Oo, alla- Hadee waxaan ka hadlayaa halka aas-aaskaan ka hadlayaa halka maama hoo faadumo ay wax kasoo aas-aastaan ka hadlayaa
haye wax wanaajin baan leeyahay maama faadumo in wax wanaajiso waxay qaadato waxa maqasho un baan rabaa maadaama eedda badi dankiina la saaro
niyo marka hore idinkaa gabar khaldan guursanaye maya gaba- gabadha qordama la guursanaya gabadha waa ayaga ayaga sida iska dhigan waa xitaa hadday qaldan tahay ma ishagaajiso oo ma isnidaamiso marka marka hore markaad guursanaysa gabadha suuqa ku aragto suuqa isgilgilaysaa guursanle balanta hoosu baro iyo siday heerka loola dhaqanto iyo siday cidda loola dhaqanta baro hadda maxaa xal e maama faadumoy
hata waxaa xal hadee in ilmaha la koriyo oo ragga loo dadaalo horta waa arrin waajib haye hal la koriya qaabka lagu korin karaa sideena meel fog lagu gaari karaa maskaxdanna em, hal meel aad kusoo xirxiraysayna see looga bixi karaa
waxaa looga bixi karaa nin horta masayrka loo eedeeyo dumarka ilaahay ha ku beero lama inkiri karo laakiin maseer ma ah laakiin ma iyadoo xitaa ninka ee ogeyn inay guursaday ama inuu guursan doonin bay maskaxda maanta oo laba iyo toban shay ka sheeg ka- ya- yacni kusoo qabanaysaa ma guursan doonaa ma mid buu keeni doonaa midna buu la hasaabaya waxaas waxaas ma jiraan nia wixii ilaahay kuu qadaray uuba guursani maagta aada iyo aad
oo waa qoraal horaal u dhacaa lama celin kartide aada iyo aad
marka masayrka ku dhigisaa xadayl u baahan aad baad umahadsan tahay maam faadumoy ku- ku- kuwa adiga dhibaato kuu geysayuu noqonin waa tahay
marka waa kaasee raggana ha nagu dirre dooda mid dhexdhexaala ka dhig waa tahay dhexaad baan ka dhigayaa een, qamiista soo socoto walaal soo dhow waan ku salaamayaa الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعك
وانا لو السعدية حسن عبد الرحمن جوسف استاذي حسن عبد الرحمن وجوكتا سو دبا سعديو
وان دو هاي هيا
mooyin horta waxaan dhihi lahaa اها
yuusuf hadduu aadidin saaro annaga aan guursanayna wax
يا
yuusuf hadduu aadidin saaray اها
kuwa kaloon guursanina wax ka baranahaya هيا noo dulqaata ayaan dhihi lahaa horta هيا واتاي qataaga yuusuf waa lagu soo fankaday اها آه، ساس.
طبعا آه، و dabcan ma jirtee iska مسعبو moos- iska مسعب moos- موستان ما Yeah, اها iska aniga moos.
waxaan rajeynayo nin rag baa iga dambeeya saan aaminsanaya Aye.
rag baa arrinta ka dambeeya Aye.
oo arrinta wax badan ka bedeli doonaan oo sheegi doonaan halka aan wax ka taawanayo soo dhowow halo yuusuf assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دو هويو waa fiicannahay siyelow nuurta garasow نورتا جرسو وانكو سلام يا ام بدن ha waxaa weeye yuusuf oo horta waxaad ka dhawaajisay waa wax jira kowde هذه ياد annagana hadda gar ay xeshiin aan galno ma fiican wax saa waa iska jiraan صح
laakiin insha allah waxaan malayn ilmahayna hadda soo baxaya inay ku darsami doonin daacadda eenta اي
qofkana waxaa fiican markuu wax baranaayo ama uu hataa xamaali uu yahay ama buug uu haayo ama waxbarasho uu ku jiro inuu waalidka horta hooyada ay gabadha waaniso صح
guriga wixii laga yahay unbay gabadhana gurigeeda la tegin هذه ياد تاسع بين هين ha because waxaa waaye gabadha hadda nadaafada iyo maarata qur-aanka iyo xishoodka iyo wax kasta aniga wallahi hadda hadda yar baan qabaa waxaan dhahaa aniga gabadha lasoo furay shaqo kumaliyi اي because berri wiil islaameed markuu guursado dayba gabadha hidhihidhi iyo koonagal ay bilowda dhib bay leedahay mo صح
gu- guriga marka la guri lama gala waxa- weji lama gala waxaa la yidhi guri lama gala wejiyaa lagala qofka weji hadduu leeyahay gurigiisa waa la هذه ياد maadaa gabadhiba gurata ay tahay hoos usii guranayso gogolku cunto ay tahay dee wax la joogaya ma jirto moogta ولا قصي عرري waa laga sii carari hataa saddexda ruux hadda hoos ordaysa ma la jeclo صح laakiin gabadha waxaa fiican in wax loo sheega marka ay yar tahay Mm.
ilmaha hal xabad hal hal dheg bay qabaan ilmaha Sax.
way yaryaryihiin ilmaha intay yaryihiin waxaad ku toosisaa اها geedka markuu qalloocon yaho la toosiyo markuu yari wuu toosi laakiin markuu weynaada ما توسين كرتيت ha waxaa weeyaan hablaha gabdhaha soomaaliyeed walaalihii intuu i dhali kartay intuu ila dhalatay intuu ila egba waxaan ku waaninayaa Mhm.
hablahooda waxa u sheegeen نورتا جرسو اد ما سنتاي اسيلو هذا القيمة بدن هذا الحكمة بدن اد ما سنتاي geedka markuu yar baa la toosin karaa markuu weyna ma la toosin karo marka hore waa inaan marka gabdhaha wada toosinaa markay guryaha ka soo baxayaan waa sidaa maqlayseen haddaad gurigaa dhaqi weyso haddee waxba iskuma sheegeen waxay usoo laaban baa dhaha nuurta garasow dhegeystayaasha meel waliba joogtaan barqa wanaagsan laakiin marka hore iyo ogolaada dhegeysanaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta ayaa tel war farxad ayaa tel ay ku keentay adeega xawliga dheer four g ayaa tel haatan wuxuu markaasi sii xojiyay adeega four g oo aad markaasi ka helaysay tumaalada kala duwan ee dalka adeega four g wuxuu markaasi kaa caawinayaa wuuna kaa dhisayaa wax badan oo in badan markaasi qabya ka ah adeega dhegeyse waa mid- waa mid fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto si wacan aad oola qabsan karto si wacan wax badan markaasi qabya ka ahaana ku dhamaystiri doono haddaad muuqaal markaasi ka daawanayso qaybta youtube-ka facebook instagram-ka telegramka facebook-a ma ah mid markaasi kaa goaya kuwan- kuna dhiba kaana istaagayo ama dhibaato ah markaasi farta la qaninaysa ma ahan waa mid markaasi lagaa ciiltiray dhegeysa la ciiltire haddaad maqli jirtay waa ciltire airtel haddaad waxaad markaasi soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibayo waayo ma aha mid markaas culeysa dhegeysta maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee airtel tugland kugu dhibay airtel soo qabso airtel four g xasuusna waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaanka airtel airtel ee internetka four g wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaalo fara badan sida markaasi qeybaha youtube-ka qeybaha markaasi dhanka xarqaanka sida wax markaasi laga hotolo cilaansaarka sida markaasi laisku qurxiyo gurigaada adiga joogta markaasi noqon kartaa gabar markaasi reerka wax kusoo kordhiso oo markaasi reerka ba- yacni waxa youtube-kaad ka barato inaad markaasi far- eh, dabcan farshaxankii wixii aad ka baratay cilcaansaarkii inaadana reerka aad ku maare- ku- ku maarayn karto sidoo kale adigana isku maarayn karto sida inaad ka daawato wax badan oo cajiib adiga ku ah sidoo kale qaybta markaasi cuna karista ma uma tegeysid meel college ah meel wax cun laga barto ama gabar kale uma yeeranaysid ciilkaasi waad ka baxaysaa ama haddii youtube-ka aad si toos waxaad uga barato dhegeystana soo wac oo noo sheeg waxaa markaasi kaga faa'iidaysan karta adeega ayaa telefon g waxaa fursad markaasi u helaysaa inaad guulaysato noqoto bal haddaba lala wadaag sida uu yahay adeega markaasi qadka ee tl four g dhegeysta koormaa si wanaagsan aad uga faa'iidaysan karta ad- adduunidan casrigooda way horumartay waana markaas laga tilaabsaday four g waa markaad leedahay telefoon casri ah waa markaad leedahay telefoon markaasi laisku hadlayn karo oo casri ah telefoonka muscab oo kale iminkan uu wato haddaad leedahay ciir waa isdayseer oo dunida uun markaasi waa u tilaabsatay oo cid ku qaban karta ku gaari karta ma lahan maanta oo soo iibsa telefoonka smartphoneka hel qadka telefoonka ee telefon g waa telefoon markaasi ku caawin karo wax badan markaasi aad kaga guulaysan karta dhegeystayaal wax badanna markaasi aad hayso dhanka wicitaanada wuu ku fudud yahay dhanka internetka qadkana waa mid markaasi fudud ay four g dhegeystayaal haddaba four g soo qaado leenka airtel dhegeystayaal maasanadiin dhammaantiin dib aan ugu soo laabana barnaamijka hogaanka ee ibar toddoba ibar laba saddex shan ibar ibar sagaal ibar ibar toddoba sideed ibar hal ibar shan hal ibar shan barnaamijka saaka diirada ku saarnay kaga hadlaynay dhanka qoyska xaaladaha markaas waxyaalaha ka taagan iyo sida markaas lagu kabcin karo xanuunada faraha badan aan ka hadlay qoyska dhibaatada u keeni karo sidoo kalena hablaha dhibaatada isku buuqa maskaxda mar- mararka qaar ay iskaga furaan iyo sida waxyaalaha aan soo socon waxaa markaasi aan waqtigada la joogin in hablaha ay ka hadlaan dhegeystani weliba xanuunada qaar arrimahaas reer ma lagu dhisi karaa ma lagu sixi karaa maxaana imaan karaa maxaana ku burburi karaa muxuuna markaasi ninkaa muu ka helaa muuna jecel yahay saakan waxaa leeyahay muscabow haddii hablihii gabdhihii raarihii hooyooyinkii ku yaad saaka ku fogatay Eh, dabcan yuusufow eh, sidaan filayo saa filaysa waryaa ma aha Sa- joog sidaan filayo Mhm.
eh, qodobada ka dhawaysa qodobo jiraan ayay markaasi u badan yihiin Eh, marka wax aan jiraan way- hooyooyinka- u malaynaa ma aha way jiraan muscabow Eh, maya anigan yaa isoo aadan u kaadiisa aan u malaynaya ma garad marka eh, yusuf waa laga wareejiyo dabcan waxyaala maaragtay eh, ma- adduunkan hadda aanu joogno waa isbedelay xilligii hore lama joogo Aha.
dadka waxyaaba aan ogeyn oo maaragtay een, qarsoon ayaa jiro waxyaabihii haddii aan ka dhawaajino waa in maaragtay dadka la baraarujiyo waxyaalihii jiro waxyaalihii iska bedeli lahaa een, sidii reerku ku wanaagsanaana lagu dhaqi lahaa een, nin iyo gabar iyo weliba qof walba oo markaasi isla jooga in eeda la saaro dusha la saaro ay- oo dusha laga saaro ayay tahay oo hal qof lama eedeynayo Eh, yuusuf wallow een, yuusuf isagu mm, dhanka iyo een, haweenka ama gabdhaha ama xasaska iya- ee, iyagu markaasi la hadlayay ee taasi oo micnaheedu ahayn in uu farfiiqayo dhegeystayaashana way naga raali ahaanayaan haddii maya si qaldan muscabow loo fahmay.
raaligelin inti ma taalo Haye.
reerka hala qabsado waxna halaga bedelo reerka saas maan leedahay haa af no apology to make baa leedahay maya raaligelin mahatan
Agad, bal dhegeystayaasha u dambeysay haddii aan siino wicitaanada star f m hello
hello asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
laalaha qaaliga aadaa ini salaamaya si lamid ah
ya waanu kaa qaadnay mid lamid aan hooda kusoo marinaynaa xigaasi star f m hello
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة
magacayga waxaa la yidhahaa xasan cali oo mudogaasha ka soo wacaa هاي سودو حسن
waan dhowahay waan idin salaama dhammaantiinba السلام ده أنا قلنا
fursada ay wax ku hadlaawahayaan qofkoo keli horta ma laha عاديات
iyo dumar buu leeyihiin مهم.
nin walba inuu ceebkiisa asturo oo uu dadaalaha fiican dhankiisa uu ka dadaalo haye
hadii dembiga aan leeyahay adiguna aan ku saaro oo adiguna aan ku saaro anigana dembigayga uu gacmaha ii buuxiyo sooma dhib badno mhm
markaas saan filahay oo eh, dembiga labada dhinac waa laleeyahay mhm
labada dhinacba ha isufaan waa garta saan baa wanaag iyo dadaal lagu gaaray qur-aanna hala hala ha akhristo mhm aad baan mahadsan tahay
Mhm.
ha la dadaalo labada dhinacba dembiga hal qof iskama lahan dheystaa xiga aan siino yuusuf star f m hallow halo salaamu calaykum calaykum salaam waraxma qadkaa ka go-ay waa ka xunnahay xigaha hallow star f m asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
horta waxaa u mahadlayna aadaa u mahadsantihiin magacaaga inoogu bilow
xaliilu salaami waay kooshiis haye xaliima
alxamdulilah wallaahi wax run un baa ka dhawaajiseen si wanaagsan kaftankina waa iska jiraaye ninkii aqlilena waa ku ilbaha oo maskaxdiisa ku gororsanaaye aad iyo aad
marka labada dhinacba horta samirkaa iska yaraaday Mhm.
marka horta ay ayay korisaan ayayley dadkii hore waxay dhihi jirtay gabdhaha da'yar markii la guursado oo waa xanuunsanaya ay dhahayiin Mhm.
saaka quraac ma loo geey haa wax ma ka cunti haa xalay casho ma la siiy haa wax ma ka cunti haa ha iska yara hurdee faraha ka qaada iidaaba soo toosi doonta ay dhihi jirta haye
marka dadka hadda jooga da- daalanaa la rahaa Mhm.
marba haddee quraacdoo soo karyaanay sariirtooba goblaan haaqin hataa guriga dhibaba ku yahayba Da- daalan baa lalaa da- daalanaa la rahaa haye
marka marka waxaa waaye hoosaad harsan laheed harsanyima kaa raadsaday taaganta hadda adduunka da-da hadda joogta waa garta marka ha lasu dulqaato dadkii hore way isu dulqaadani jireen ha laska dulqaato maxaa yeelay hadda dhib maba jiro idinkana waa dadaalihaysiin maxaa yeelay dad badan oo waalidiinaha raadiyaha madaxa loo dhigo oo iskaga dhegaysanihayeen oo iskaga fahmaysanihayeen ani hadda kula hadlaa dharaan dhaqaa ilaa saaka Haye.
markaan tukin iyo dhaxdaan raadiyaana saanaan iskaga dhegaysinaya marka waa mahadsantihiin waa idin salaam insha aad baa allah u mahadsan tahay si la mid ah xaliima way mahadsan tahay mandheeraan igala soo xiriiraysay star f m hallow hallo ka gudub xigaha si star f m hallow hallow dhegeyste
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa idin salaamo sacbiibu waanu kaa gudubnay ee dhammaan dhegeystayaasha saas waan salaamay haye soo dhowow
dabcan magacayga xalimo gaarta joogta waaya haye xaliima
Yani wallaahi horta yuusuf markaad maanta waxay sheegaysiin maxaan ku dhahe waa karbaash xalaal uma faadi haye yaa way ku socdaa garbaashka
karbaash xalaal gabdhaha ku socdaa laakiin waa mid loo baahan yahay uma faadi waa garta
alaawe marka waxaa eeday mid oo maxaa eeday gabdhaha hadda laleeyaho gabdhaha laga dhaafo ma aho waa garta waa mid loo baahnaa Mhm.
wax idil ayaana ka hortagaysaa ma fahamtid sax
gabdhaha hadda maxaa jira kuwa inti la fure ee maxaa ahaday garan la-aan wax lagu fure haa wuu u sheegay hadda yuusuf mafahamtay sax haddii wax fahmayaan haa ilaan meeshaas eed ilaan meesha lagugu furo lagugu nace Mhm.
sii lala guursado sidoo kale ilaan meeshaas eed meesha lagaga taga jiifka faraha badan haye
sii maxaa ahaday hadda soo socotana haa oo maxaa ahaday leewar maxaa beryahan see wax u jira waa lu seeranacayaaye haa iyadana waxay leedahay maxaa maxay ahaday hadda maanta way keento maxay leedahay ilaan waxaan waa ilaan waxa lagugu nanaciyo Mhm.
marka waxaan leeyahay gabdhaha indhahooda ha wada furaan aan leeyahay ma fahamti Mhm.
ilaa gabadh iyadoo soo jeeday hurdiisa ma fahamti Eh, indhahay ku kala qaada ayuu yiri markaas aad isku naxe
Adiga- marka waxaan dhihi lahaa ani hala aa- indhaha la wada furaan dhihi lahaa waxaa cajis cajis dhinac soo dhacay leena ma aragta haa
waan waan socday waana muxuu dhahay waa hurda dhamaysta baadina waan raadsanay ma fahamti waa garta waana hurda baguu dhahay waa garta markaas waxaa la dhahay baadi aa raadinaysa Mhm.
see ku hurda dhamaysata intee ku hurdaa la dhahay Mhm.
waana socduu dhahay waana hurday maxaa marka xoolo maxaa la raadsadaa la fiiriya raadsadaa see ku aragtay haye
marka wuxuu dhahay halag yar bisa ii baninaayeen inta kale waan ka hordaayo haye marka reerka waxaasoo laga dhaafaan dhihi lahaa in intaa si fiican loo kala furo oo loo soo jeesto Ah.
dhihi lahaa, hana isku sambo.
waa mahadsan tahay xaliima star f m hallow calaykum asalaam waraxma dhegeystaha ugu dambe star fm hallow عليكم wacalaykum asalaam waraxma
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma soo dhow متعب عنكم سلام عبد الناصر البناني waa kaa qaaday waan kusoo dhaweynaa cabdinaasir hagaag fursadda ugu dambe waa tahay Xasan.
masacado dhegeystayaasha marar qaar waxaa arkaysaa intuu kula hadlo kula hadlo kula hadlo Mhm.
man rabo inuu ka qayb qaato haya laakiin waan daanaya waa fahmay yuusuf qadka telefoonka star f m hallow
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga
إبراهيم جهاد متاقالة ميلا دانا كيوغا ولالو masagaala halkay ka tirsan tahay
تناريفا tanariifa saaxiib soo dhowow
ساعة وكدويا الحمد لله هذا في عنا هورتا شيء كاشيغا سيما واحد جيرو ya
أريماك هلا سيما واحد جيرو haye
لكن وحلو لا يا واحد لغو سمرو معنا سمر لا haye
هدي أو فايدة ولا غير لا aha
meeshay taagantahay kala umada iyo wax ka wadaa marka way- wixii waxay ku badatay arrimihiisaanay ku batay aad iyo aad waa taa dhegeystahaasi masacado qadka go-ya khadka u dambaan siinayna fursadda السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga walaalkay aad baan ku salaamaya magacay salmo ama dharan kaga soo xiriira intaan haye salmo
waa dhan walaalkay
aa ku yaadaashayas qof hada arag degdegaya haraka qabo cabsina ugu jirtaa inuu hadlo war rabaa laakiin cabsina ugu jirtaa waa ku maqlaya walaal magacaaga السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فرحين واي oo isa joog farxi ay faa joogtaa
ها maxaa soo gorin rabtaa
يا haye haye ka qayb qaada farxiow
waan ka qayb qaadanayaa iisoo waxaa la dhahay bukto badan iyo baahi badan waa laisku nacaa makaan haye
marka buktada badan ma fiicno markaad xanuunsan tahay waa lagu garaabi laakiin maalin walba laguma garaabayo waa lagaa cajisay makaan eh, dhabanka gacantaha ku hayana leedahay
maya maalin walba waa xanuunsanahay markuu ku imaado waa xanuunsan aniga waxaa indhaha saaray gabar say kuugu sheekeynayso odageeda derbi kasoo hadla markay aragta busti isa saare
muxuu wataa xanuun buu wataa
waxay ku dhihi ams ams ams hebela soo socdaa ams wax soo booqda adiga baaba noqon ba qof soo booqday awalna way kuu sheekeynaysa ada shoog marka hablaha shoog quraansaar bay u baahan yihin marka
awal ninkaas muxuu qabay ayada bes wa- caadi ay ahayd maxaa u maleeyay misteerkaa nooca ka galay naagu la guursaday saasay kusoo baxda marka eh, isbitaal wax may aadaa marka isbitaal wuu geeyaa qur-aan wuu saaraa wixiina waxba kama jiraan oo meelna lagama hayo laakiin markay farxi imaato aad bay u sheekeen ma fahant marka yuusuf ow Eh.
dee adi horta sir baa kaa fakatay oo saaka waxaa tiri naag haddaan la sheekaysanaya dhahday intaa liga hayaa ma rabo maya maya ma jecli bad- been baan kuu sheegay run hee sir baa kaa fakatay waxaa lagu Haad- dhihi waa fi ha qarsato ha fiicanaa qarsato lagu dhihi hadhow markii la maya galaabo maya waxaa maya xanuunsan.
farxio ha qarsato ha qarsato ilaa markii dambe ani aan ka dareemo
Haye.
ha waxaa lagu leeyay ma Hadda markaa way waan fahmaya waan fahmaya
markaa midnibaa uus ku tagtay oo awlaad baa lagu dhalay oo adduun wuu iskala furfuray oo jaceyl baad qaaday markaa maxaa kaa bixi good su-aashaas ka jawaab yuusuf ya ku soo celi su-aasha
markay mindi uus ku tagtay mm jaceyl uu ku galay oo awlaadaadii ay meesha daadsan tahay waan xanuunsanahay lagu dhahay maxaad maxaad sameyn xilligaas mindi baa uus ku tagtay
carruurtan bay karsan soo maha
laakiin inta horeetaa la raba inaad ka aamusta aad sirtana ogaad maya maya maya maya maya maya maya way isgaranaya way isgaranayaan
qash baa bixisa marka waxaa dhihi lahaa walaalayaalo waa la isku samro xanuunka markuu jirana ha la isku taageero oo maxeedaha la isaacideeyo markuu jirana jiifkaa laga kaco ilmaha dharkaa loo dhaqo weelka la dhaqo oo hantidaana iska daa aad waa mahadsan tahay farxio asaab ay gabagabadaan soo gaarnay
gabagabadaan soo gaarnay Mhm.
dabcan Mhm.
Eh, dhegeystayaashana dee qodob maanta aad iyo aad u saban aan ka hadlaynay Aad iyo aad.
yuusufna waxyaabo badan ayuu ka dhawaajiyey Aha.
dhegeystayaal qaar een, way ku riyaaqeen Mhm.
kuwa qaarna waxay dheheen muscaw soo xir yuusuf waa nugu may kaa soo xir maayo yuusuf ha degdegin ha degdegin berita aad ugu gelmi doonaa hadduu ifi yiraahdo dhegeystayaal eh, barnaamijka hogaanka arrimaha qoyska ayaad dhegeysanayseen barnaamijka madasha ayaad maqli doontaan daqiiqadaas oo socda